بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين شبكة منهج أونلاين وحيديسو بدبنيسا محاضرة عوان كيذوي هي
shabaab ulumma wa mushkilatu tahriib da'yartii ummadda iyo dhibaatada tahriibka
waxaana soo jeedin doonaa ashaykh abu khaalid axmed cabdisalaam aadam axmed iid xafidahu allah ee dhegeysi wacan
bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله وحبيبنا الله جل شأنه ما أنت عين كلمات كورن دونا موضوع هرنا إعلان كي سادو أركتين شباب الأمة ومشكلة التهريب ومعنى هدو يهي da'yartii ummadda iyo dhibaatada tahriibka run ahaantii mawduuca noocaasa iyadoo hore aanan u gelin laakiin maanta waxa keenay wuxuu noqday mushkilad ama dhibaato dadkii wada caam yeeshay oo waxaynu odhan karnaa maanta guri aan u gelini waa yar yahay wadaad iyo waran leh yacni waxaa laga yaabaa maanta dhibaatadaasi cid kasta waa saamaysay marka tahriibtaas dhibaatada ay leedahay ee weliba da'yartii iyo dhallinyartii ay ku hayso waxaana xaqiiqa ah dhibaatadaasi bulshada way caam yeeshay oo da'yartoo keliya maahee xataa ciroolihii iyo waayeelkii iyo waalidkii waa arrin soo gaadhay laakiin waxaynu dhallinyarta si gaara ugu xusnay waa inta u badan ee dhibaatadaas dhibanaha u ah walaalayaal waxaan biidni illaahi jalla sha'nu mawduucaas kaga hadli doonaa afar qaybood awalan da'yarta oo xooggii dalka ah bal qiimaha iyo makaanada da'yartu ay leedahay iyo xukumka tahriibka noocane socdaa uu leeyahay sharcan ma xaaraan baa mise waa xalaal maxaa keena oo asbaabtu ay tahay maxaase lagu daweyn karaa ugu horayn shabaabul umma waa xooggii ama sharaftii ay ku faanayeen waddanka iyo dalka oo dhan ina shabaab alumma hum cimaadu lummati wajiilu lmustaqbal da'yarta dalku waa udub dhaxaadka ummaddu ay ku tiirsanayso waana jiilkii mustaqbalka ee hogaanka hanan lahaa fi lmustaqbal minhum yatakawanu binaau lumma wa minhum yanshau alculamaau walmuwajihuun da'yarta ayaa dhismaha ummaddu uu ka unkamaa iyaga ayaa culimmadu ay ka soo baxdaa iyaga ayaa dadka muwajihiinta ee ummadda haga ee hogaamiya ay ka soo baxaan wa minhum yanshau lmujaahiduuna wljunuud kuwa ilaahay dartii u jihaada kuwa ciidankaee askarta ah iyaga ayay ka soo baxaan wa minhum yansha'u asunnaacu waalmuxtarifuun kuwa farsamo yaqaanka ah ee xirfadaha yaqaana ee wax sameeya iyaga ayuu ka soo baxaa idaa saluxuu saluxat ilumma wa idaa fasaduu fasadat ilumma hadday iyagu hagaagaan oo jiilkaa soo koraya ee waxa weeyaan soo socdaa ay hagaagaan ummaddii way hagaagaysaa rajadeeduna waa fiicnaanaysaa haddiise iyagu ay fasahaadaan ummaddiina waa fasahaadaysaa ina marxalata ashabaab hiya ahamu marxala min maraaxili alinsaan marxaladda dhallinyarnimada iyo da'yarnimadu waa marxaladda ugu muhiimsan ee insaanku uu maro waxaa la yidhaahdaa alasnaanu arbaca maraaxisha iyo da'aha dadku ay maraan waa afar sinu طufuula wa sinu shabaab wa sinu lkuhuula wa sinu shaykuuqa afartaa da-ood ama marxaladood marxaladda ugu qiimaha iyo quruxda iyo muunada badani waa marxalatu shabaab da-da ugu horraysee la maraa waa sinu tufuula waa da-da carruurnimada qofku markaa uu dhasho ilaa intuu ka koraye uu ka kobcaye kor uuga kacayo dee waa carruurnimo waa sinu tufuula marxaladda ku xigtaa waa sinu shabaab waa da-da ama marxaladda dhallinyarnimada waana xilliga xoogga iyo nashaadka ugu badan qofku uu leeyahy marxaladda saddexaad waa sinu lkuhuula waa da-da gadhmadoobaha la yidhaahdo wixii afartanka ka dambeeya marxaladda u dambaysa waa sinu shaykhuuka oo waa marxaladda gabowga iyo waxa weeyaan qofka dacfiga iyo taagdarradu ay ku imanayso idan haadihi lmarxala waa marxaladda ruuxu ugu xooga iyo awoodda badan yihi waana maa bacda albuluuqi ila alarbaciin waana khamsatun wacishruuna caaman ruuxu mar alla marka uu qaan gaadho ee uu shan iyo toban jirsado ilaa inta uu afartan ka gaadhayo waa marxaladda maraaxishiisa ugu qiimaha iyo qadarka badan waana shan iyo labaatan sannadood waana marxalatu shabaab waa xilliga qofka da-yar iyo dhallinyarnimo lagu sifayn karo nashaadka iyo firfircoonida ugu badanna uu leeyahay wixii afartanka ka dambeeya idaa tama shayu badaa naqsuh qofkii kor u socday hoos buu usoo noqonaya waayo shaygu marka uu taam noqdee halkiisa uu gaadho ugu sarraysa waxaa ka dambeeyaa waa hoosu noqod dabeed qofkii dabacsanaan iyo waxa weeyaan jilayc iyo dacfi iyo taag darro yacni qaab dhismeedkiisii iyo jidhkiisii iyo cududiisii iyo caafimaadkiisiiba wax ka dhaca mooye waxba usoo kordhi maayaan bacda alarbaciin da-daas ama marxalatu alarbaciin marka uu gaadhona waa marxalatu alashud waa marxaladda qofku adaygiisa ugu badan marka uu kaamil noqdo weeye waana marxaladii ambiyada loogu waxyoonayay sida nabiyuna muxamed sala allahu calayhi wasalam kadalika nebi muuse calayhi asalaam ilaahay waxa uu yidhi isagoo ka warramaya walamaa balaga ashuddahu wastawaa aataynaahu xukman wacilmaa wakadalika najzi lmuxsiniin allah waxa uu yidhi subxaanah nebi muuse markii uu gaadhay ad adaygiisii ee uu taam noqday macnaha waa da-da afartanka waa marka awooddiisii jidh ahaaneed iyo tii caqli ahaaneed labadiiba ay taam noqdeen ayaa aataynaahu xukman wa cilmaa aanu siinay xukm iyo cilmi oo nebinimadii aanu ugu nicmayno u waxyoonnay wakadalika najzi almuxsiniin allah wuxuu yidhi subxaanah sidaas oo kale ayaa dadka samafalayaashee wanaagga sameeya aanu u abaalmarinaa asheekh cabdiraxmaan naasir asicdi markuu fasiraaye ashuddahu waxau yihi ay min alquwati waalcaqli waallubi wadalika naxwu arbaciina sanata fi lgaali waa macnaha markuu gaadhay yacni adaygiisii xagga awoodda caqli ahaaneed iyo jidh ahaaneedba taasina waa ilaa afartan sannadood sida haalibka ah idan ruuxu martabada ama marxaladda uu maro ee ugu xooga iyo awoodda uu badan yahay waa marxalatu shabaab waana taa aynu sheegnay ee ka bilaabmaysa min albuluuqi ila alarbaciin cumriga haddaba sidaa u kooban waxaa aada iyo aada munaasab ugu ah in laga faa'iidaysto oo aan la yska dayicin waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau yihi kamaa fi xadiidka saxiixa ah ee fii saxiixi aljaamic waxau nebigu ku yidhi calayhi afdal asalaati wasalaam min xadiidi abi hurayra acmaaru ummatii maa bayna sitiina ila sabciina wa aqaluhum man yajuuzu dalik ummadayda acmaarta iyo cumriyada la siiyey waxay u dhaxeeyaan acmaartaasi lixdanka ilaa toddobaatan wax yar baana ka gudbo oo da-daa dhaafa oo nabiyuna maxamedba sala allahu calayhi wasalam dee cumrigiisu saddex iyo lixdan sannadood ayaa u ahaa marka ummadda nebi moxamed acmaarta la siiyey haalibkooduna waa lixdan ilaa toddobaatan inta udhaxaysa cumrulhaalibku wixii dhaafaana waa kooban yahay oo ma badna walaalayaal haddaba marxaladda muhiimaddaa leh aad bay u habboon tahay in dhallinyarta iyo da-yarta lagu jiheeyo wax xooggooda iyo cududooda ay ku bixiyaan oo jaanibka khayrka ah si aanay xagga inxiraafka iyo sharka ula leexan waayo ninka dhallinyartaa awoodda iyo tamarta ku jirtaa mar walba way baxaysaa laakiin haddii la hagaajiyo oo lagu hago hanuunkana dee khayrkay ku baxaysaa haddii taa uu ka habaabuu ka lumana sharki iyo xumaanta ayay ku baxaysaa ahmiyatu haadihi almarxala waxay nagaga filan xadiidka saxiixaynka ku sugan min xadiidi abi hurayra nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamo uu yidhi toddobadii loo hadhaynayay maalinta qiyaame ee bacadkiiyo bannaanka la taagan yahay nebigu markuu tilmaamay toddobadaa waxaa ka mid ahaa wa shaabun nasha'a fii cibaadati rabbi nin dhallinyara oo da'yara oo wakhtigii ugu awoodda iyo cududa badnaa ah haddana wakhtigii uu shahawaadka iyo shubahaadka ugu nuglaa ah oo haddana xilligaas ku barbaaray ilaahay cibaadadiisa subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo rasuulku yihi sal اllahu عalayhi wasalam kama fi صaxiixayni min xadiisi abi hurayra ida maata bnu aadama inqaطca camalhu ila min alaaث in aadam marka uu dhinto camalkiisii waa go-ayaa saddex midkood mooyaane saddexdaa waxaa ka mid ahaa aw waladin صaalixin yadcuu lah yacni ruux ka tegey ilmo wanaagsan oo u soo duceeya waa ninkii طaacada iyo cibaadada lagu soo barbaariyey ee waxa weeyaan lagu soo ababiyey kadalika nabigu calayhi afdal asalaati wasalaam kama fi sunani min xadiidi ibni mascuud waxa uhi laa tazuulu qadama cabdin ywma alqiyaama xata yus'ala can khams waxaa ka mida can cumrihi fima afnaah wa can shabaabihi fima ablaah nebigu waxa uu yidhi addoonku halka uu istaago maalinta qiyaame cagihiisu ka dhaqaaqi maayoona ka zuuli maayaan ilaa shan arrimood la weydiiyo uu ka jawaabo waxaa shantaa ka mid a can cumrihi fima afnaah cimrigiisii wixii uu ku dhammaystay ilaa la su'aalo cumri baa lagu soo siiye maxaad ku soo laabsatay kusoo dhammaysatay wa can shabaabihi fiima ablaah dhallinyarnimadii iyo cududii iyo xooggii lagu siiyey maxaad ku baaliyeysayed ku gaboojisay ilaa la weydiiyo wuxuu ruuxiis weydiin karaa can cumrihi fiima afnaah mar haddii cumrigiisii la weydiinayo da'da dhallinyarnimaduna ay cumriga lagu siiyey uun qayb ka mida ay tahay maxaa haddana gaar loogu saaray loo yidhi wa can shabaabihi fiima ablaah waxay arrintaasi astaan iyo daliil u tahay muhimadda ay marxaladani leedahay iyo inay ka soocan tahay maraaxisha kale oo isagoo cumrigii wada cumri ah ayaa haddana cumriga inta ugu mudan ee ugu muhiimsani waa intan dhallinyarnimada iyo awoodda iyo xoogga wa can shabaabihi fiima ablaah taas ayaa marka lagu waraysanayaa laguna su'aalayaa waxaad ku dhammaysatay oo lagu weydiinaya dhallinyartu waxa weeyaan shabaabu saxaaba waa kuwii raayada islaamka iyo diinta iyo dacwada kor u qaaday ee xooggoodii iyo awooddoodii ku bixiyey daryeelka iyo kor uqaadka ilaahay diintiisa ibnu mascuud iyo ibnu cabbaas iyo ibnu cumar iyo mucaad ibnu jabal iyo zayd ibnu haabit iyo kayrkoodba waa raggii raayada diinta soo xambaaray ee cududoodii iyo xooggoodii ku bixiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa kadalika asxaabu lkahfi yacni asxaabu lkahfiga ilaahay kitaabkiisa inoogaga warramay da'yar iyo dhallinyar bay ahaayeen ilaahay diintiisa iyo tawxiidkiisa ku taagan oo diinta alleh kor yeelay inahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa waxay ahaayeen dhallinyar da'yar ah oo waxa weeyaan toosnaaday oo hanoonsan oo rabbigood rumeeyey annana hanuun aan u ziyaadinay walaalayaal haddaba haddii dhallinyarnimada iyo marxaladda shabaabnimadu ay qiimahaas iyo wanaaggaa ay leedahay waxaynu markaa ka hadlaynaa bal maanta waxa lagu baabi'iyey dhallinyarnimadaas ee tahriibta cudurka tahriibka oo ah in waddamada gaalada yacni loo tahriibo iyadoo saxaro iyo bannaan cidla'a loo marayo oo dhibaato iyo rafaad iyo dhimasho intaba loo marayo waxaynu markaa tilmaami doonaa tahriibta noocaas ee aan cidi ka badbaadin rag iyo dumar yar iyo weynba walow da'yarku ha u badnaadaane bal hadda asbaabta keenaysaa maxay tahay waayo maanta ummaddeennu marka laga warramayo mas'aladaa aad baa loo qaadaa dhigaa warbaahinta iyo wasaa'iluliclaamka dowlad iyo shicibba oo yacni waxa loo aqoonsadoo la yidhi waa aafo qaran oo inagu habsatay iyo musiibo caamo wadani ah marka cilaajkeedii iyo dawadeedii dee ninba dhinac buu ula kacaya laakiin haddaan cilaajka sharciga yacni aan la abbaarin oo cilaaj diineed aan la helin yacni cilaaj kaloo dunyawiye waxba tari maayo marka awalan waxaynu tilmaami doonaa bal shabaabka qiimahaa le ee qiimahoodii iyo qadarkoodii tahriib ku baabi'inaya asbaabta ugu waaweyn ee ku xambaaraysa asbaabtu waa fara badanta laakiin bal asbaabta ugu muuqaalka badan aynu odhan karro oo waxyaabaha ku xambaaraya inay u haajiraan waddan gaalo oy ahayd in laga soo haajiro oo weliba qof baaba dee dariiqo nidaamiya ku taga oo fiise u qaata eh waa dariiqo aan nidaami ahayn oo waxa weeyaan mar walba dee asafaru ilaa bilaadi alkufaar iyo gaalada waddankooda in loo hijroodaa saynu tilmaami doonno marnaba iyadoonay bannaanayn oo asalku ahaa iyaga in laga soo hijrooday in loo hijroodo aanay ahayn haddana hijrada lafteedii iyadoo mid waliba khayro sharci ah marka bilaad gaalo loo hijroonayo ayay haddana sii kala dhibaato badantay oo nin baaba dee nidaam u maraye maanta dhibaatada inagu habsantay waxa weeye in saxare iyo bannaan laysugu halligo loogu baaba'o iyadoo dee wixii halaagsamaana ay halkaa ku dhimanayaan wixii nabadgalana laga yaabo inay gaadhaan haddaba asbaabta ugu muhiimsan waxa ugu horeeya dacfu caqiidati alwalaa'i waalbaraa caqiidadii alwalaa waalbaraa oo quluubteenna ku daciiftay haddaynu nahay dadka muslimiinta ee ahluliimaan alwalaa waa ciddaad xidhiidhinayso eed jeclaanayso eed sokeeyaha ka dhiganayso baraana waa cidda aada goynayso eed nacayso ee aada iska fogeynayso maanta markaa waxaynu odhan karraa waana shay ka mid a caqiidada yacni ahlulislaam waxaynu odhan karraa markaa maanta caqiidadii saxiixa ahayd ee saafiga ahayd ee caqiidatu alwalaa'i waalbaraa ayaa dacfi ku yimid quluubteenna oo ka mid a asbaabta ugu muhiimsan ee maanta loogu qulqulayo waddamada gaalada iyo kafarada waxaan markaa tilmaamayaa awalan naxnu ka mu'miniin waalkufaar innaku ka mu'miniin ahaan maadaama aynu nahay dad mu'miniin oo ahlulislaam ah oo rabbi iyo rasuulkiisaba rumeeyey iyo gaalo horta maxaynu isku nahay intaynu isku jirraa sidaynu isku nahay waayo waa laabudda qofku inuu horta bal isweydiiyo war xagganaad ku cararayso waa waddan gaalleeyahay adiga iyo gaal maxaad isku tihiin mawqifka munaasabkee inaad ka istaagto gaal la doonayaana waa maxay waa su-aal muhiima arrinta noocaasana waxaa inooga jawaabaya allah subxaanahu wa tacaala warka ilaahay ayaana khabar aynu qaadanno inu rumaysanno inoogu weyn qul a antum aclamu am illaah ma allah u cilmi badan mise waxa weeyaan cid kale allah baa u cilmi badan qul a antum aclam ma idinkaa u cilmi badan am illaah mise ilaahay subxaanahu wa tacaala jawaabtu waxa weeyaan allah ilaahay ayaa u cilmi badan shay walba waxa munaasabka ku ah iyo meesha uu leeyahay alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir miyaanu ogeyn oo xogogaal aanu ahayn allaha wax abuuray makhluuqaadkiisa isagu miyaanu xogogaal ahayn iyo wax walba wa huwa alatiifu alkhabiir khabarkaa iyo warkaa ilaahay baynu qaadanaynaa walaa yunabi'uka mithlu khabiir ilaaha addoommadiisa xogogaalka u ah ee wax walba xaqiiqada kaaga sheegaya siduu kuugu warramayana cid kuugu warrami kartaa ma jirto ilaahay haddaba waxau yihi subxaana waayo ilaahay isagaa gaalkana abuuray mu'minkana isagaa abuuray mid walbana xadka uu leeyahay iyo xuquuqdiisa ilaahay isagaa ina baraya waxau rabbi yidhi markaa subxaana yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu caduwii wacaduwakum wliyaa kuwa muuminiinta ahow ha ka yeelanina cadowgayga iyo cadowgiinna kuwa sokeeyo ah oo aad jeclaataan ood xidhiidhisaan oo soo dhowaysaan haadihi alaaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu qeexay gaalku inuu yahay caduw llah kadalika caduwu lmu'miniin kadalika caduwu rasuulih waxaa allau tilmaamay awalan inuu gaalku cadow u yahay oo gaalku cadow ilaahay u yahay cadowga ilaahayna dee waa cadowgii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waayo rasuulku wuxuu xambaarsan yihiin diintii ilaahay soo dejiyey waxaa kaloo alla tilmaamay innakana cadowgeenna iyo colkeenna inay yihiin waxaa ilaahay markaa inoo diiday kuwaa ilaahayna colka u ah ee cadowga u ah innagana colka iyo cadowga inoo ah inaynu kuwaa soo dhowaysanno oynu sokeeyo ka dhiganno ayaa allah inoo diiday waxaa laga yaabaa dunidaynu maanta ku noolnahay yacni arrinta noocaasa sheegiddeedu waa qariib oo gaal baa cadow ah waa saaxiib waa sadiiq waa sokeeyahaagii waxaasaa haaliba ummadda lagu ibtilayay laakiin gaalkaa gaalku cadowguu kuu yahay waa qariib ilaa dee dadka ahluliimaanka caqiidadooda ay saafiga tahay mooye laakiin cadownimadooda ilaahay subxaanahu wa tacaala weliba wuu inoosoo wuu inoo sii caddeeyey oo ilaahay wuxuu tilmaamay inay mar walba kor iyo hoosba inoola dagaalamayaan oo diinteenna inagala dagaalamayaan walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istaaacu ilaahay wuxuu yidhi subxaanah ka zuuli maayaan inay idinla diriraan oo idinla dagaalamaan ilaa ay diintiinna dib idinka celiyaan hadday awoodaan yacni haddii ay karaan iyagu waxba iskula hadhi maayaan iyagu marnaba waxba iskula hadhi maayaan walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tatabica millatahum yahuud iyo nasaare raalli kaa noqon maayaan ilaa aad milladooda iyo diintooda raacdo si kasta haddaad ugu sacabatunto si kasta haddaad u waafaqdo may ilaa taada intaad ka baxdo tooda aad gasho maalintaasay raalli noqonayaan waxaa garanaya dadka la soo dhaqmay ee arkay ee tegay halkay joogaan waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi laa tajidu qawma yuuminuuna biاllahi walyowmi alaakhir yuwaaduuna man xaadda allaha warasuulah walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ilaahay wuxuu yihi subxaanah heli maysid duul ama dad ilaahay iyo maalinta dambe rumaysan oo mu'miniinah oo haddana iimaankaa iyagoo ku sugan yuwaaduuna man xaadda allaha warasuulah jeclaanaya cidda ilaahay iyo rasuulkiisa khilaaftay ee amarkooda dhinac martay yacni labadaasi laa yajtamicaani fii qalbi cabdin addoon qalbigii labadaasi kuma kulmayaan in ilaahay iyo rasuulkiisa iyo maalinta dambena addoonku uu rumeeyo haddana qalbigaa iimaanku degay uu ka jeclaado gaal labadaasi qalbi mu'min ku kulmi maayaan ba alla u yidhi subxaana walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum haba ahaadaan kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa khilaafay aabbayaashu aw abnaa'ahum ama inamadoodii aw ikhwaanahum ama walaaladood aw cashiiratahum ama xigtadoodii ugu dhoweyd haba ahaadaan macnaha dadka mu'miniinta ihi yacni walow dadkani ha noqdaan aqrabu nnaasi ilayhim kuwii dad ugu xigayna ha noqdaane mar haddii ay ilaah iyo rasuulkiisa ay beeniyaan oo ay ka hor yimaadaan iyaguna waa goynayaan oo waa fogeynayaan beri ayaanay ka noqonayaan xataa dad kuwii ugu xigay hadday yihiin aayaddaas waxay tilmaamaysaa yacni sida qalbiga addoonka aanay marnaba ugu kulmayn aliimaan wa maxabat alkaafiriin gaalo in qalbiga laga jeclaado la koolkooliyo la soo dhowaysto iyo iimaanka ilaahay la rumaynayaa inaanay qalbiga addoonka ku kulmayn asheekh cabdiraxmaan naasir asicdi waxa uu tafsiirkiisa ku yidhi aayaddaa markuu sharxaayey ay laa yajtamicu haada wa haada kaa iyo kaas ma kulmayaan in ilaahay la rumeeyo gaalna qalbiga laga jeclaadaa qalbi mu'min kuma kulmayaan flaa yakunu lcabdu mumina biاllahi wlyowmi alaakhiri xaqiiqatan ila kaana caamila bimuqtada aliimaani wa lawaasimih waxa u ihi markaa addoonku noqon maayo mid dhab ahaan u rumeeyey alla iyo maalinta dambe ilaa haddii uu noqdose waxa uu ku camal falayaa iimaankaasi waxa uu keensanayo ee ka laasimaya ka dhalanaya iimaanku waxa uu keensanaya waa maxay min maxabati man qaama biliimaani wa mawaalaati oo ah in cidda iimaanka ku qumtee alle iyo rasuulkiisaba rumaysa uu jeclaado oo uu xidhiidhiyo wa bukdi man lam yaqum bihi wa mucaadaatihi walow kaana aqraba annaasi ilayh iyo inuu naco cid kastoo iimaanka aan la iman oo uu colaadiyo walow ciddaasi haba noqoto dadkuwa ugu xigay ibnulqayim waxa uu nuuniyadiisa ku lahaa shartu lmaxabati an tuwaafiqa man tuxibu calaa maxabatihi bilaa cisyaanin فإdا اdacayta lh المaحaبة mع khilاq fikmaad يحiب faأnta duu buhtaani أتحiب أعdاء الxaبيibi وتdعي xubا lh ma daka في إمkاni waxa u ihi شharط المaحaبaةi an تuwaafiqa man تuحiب عalى مaحabatihi bilaa cisyaani مaxabada ilaah iyo rasuulkiisa dhab ahaan loo jeclaanayo iyo qiyaamada yaعni maxabadaa waxa shardi u ah inaad waafaqdo yani cidaad jeceshahay waxay jeceshahay jacaylkooda inaad ku waafaqdo oonad ku caasiin oo macnaha ciddaa aada rumaysay waxay jeceshahay aada jeclaato waxay necab tahayna aada nacdo taasaa maxabada shardi u ah haddii kale maxabadaadu xaqiiqo ma aha waxa u ihi faida dacayta lahu lmaxabata maca khilaafika maa yuxibu faantaduu buhtaani haddaad ku andacooto inaad jeceshahay oo taa allaan jecelahay adoo khilaafayo ilaahay wuxuu jeclaa beenaalaa tahay faantaduu buhtaani waayo jacaylkaad ilaahay jeceshahay hadduu dhab yahay wuxuu alla jecel yahay baad jeclaan lahay ee maad nacdeen waxa uu idhi atuxibu acdaaa alxabiibi wataddaci war ma waxaad jeclaanaysaa kaad jeceshahay cadowgiisii miyaad jeclaanaysaa haddana ma waxaad sheeganaysaa xubban lahu maa daaka fii imkaani inaad haddana alla jeceshahay miyaad ku andacoonaysaa arrintaasi suurtagal ma aha macnaha allahaad jeclaatay cadowgiisiina waan jeclaanayaa wax suurtagala ma aha oo had iyo jeer yacni maxabada dhabta ah shardigeedu waa muwaafaqatu man tuxibu calaa maxabatihi ciddaad jeclaatay waxay jeceshahay inaad ku waafaqdood jeclaato waxay necab tahayna inaad ku waafaqdood necdo marka qofka ilaahay dhab ahaan u jecel waa ka wuxuu ilaahay jeclaadayna jecel allah iyo rasuulkiisa iyo inta mu'miniinta ah wuxuu ilaahay nacayna necab gaalada iyo munaafiqiinta waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi fii kitaabihi alkariim marka imaamu axmed axmed ibnu xambal calayhi raxmat ullah ayaa waxaa laga wariyey inuu yidhi idaa ra'aytu nasraaniya uqmidu caynii karaahata an araa bicayni caduw allah nin kiristana oo nasraaniya wuxuu yidhi markaan arko indhaha ayaan isku qabtaa anigoo nacaya indhuhu allay siiyey nasraaniga inaan ku eegoon ku arko bal waxaad isbarbar dhigtaa haddee ku dambaabi maysid gaal haddaad eegtood aragto oo yacni gaal halkaa maraya dee indhahaaga inaad ku aragto kuma dambaabaysi haddaanad jeclaanayn laakiin waxaanu tilmaamaynaa uun dee dadkii hore heerkay gaadheen iyo maanta innaku heerkaynu marayno iyaguna waxay marayeen indhaha allay siiye cadow ilaahayba ku eegi maayo nacaysihii iyo karaahadaan u qaba darteed innakuna indha iyo dhagay iskaba dhaafo waaba loo kala dheeraynaya waa taa loo halaagsamayo ee waxa weeyaan gaalka i gaadhsii waxa weeyaan lagu dhintay waxaa kaloo rabbi u yihi subxaana laa yatakid almu'minuuna alkaafiriina awliyaaa min duni lmu'miniin waman yafcal dalik falaysa min allahi fii shay mu'miniintu yay ka yeelanin gaalada kuwo xigto oo sokeeya oo ay jeclaadaan yay ka dhigan yacni dadka mu'miniinta a sokadood min duuni lmu'miniin mu'miniintu yay gaalo sokeeyo ka dhigan iyo kuwo ay jecel yihiin oo mu'miniinta ay ka xigsadaan oy ka soo dhowaystaan allah wuxuu yidhi cidda sidaa samaysa ee gaalo ku doorsata mu'miniin gaalo soo dhowaysatae jeclaata falaysa min allaahi fii shay kuwaasi ilaahay xaggiisa waxba kama aha laa shay qiima iyo qadar ma leh ee waa dulli waxaa kaluu rabbi yidhi subxaanah يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء kuwa iimaanka laga helayo ha ka yeelanina kuwii diintiinna dheeldheel iyo dhalanteed iyo ciyaar ciyaar ka dhigtay oo ah ahlulkitaabka iyo gaalada kuwa aad jeceshihiin ood soo dhowaysataan kuwa ha ka dhiganina wattaquu llah ilaahayna ka cabsada in kuntum in kuntum muminiin haddii aad tihiin muminiin haadihi alaaya ilaahay wuxuu ku tilmaamay gaaladu inay yihiin kuwo diinteennii ka dhigtay dheeldheel iyo ciyaar ciyaar maanta waxaan filayaa arrintaas aad bay inoogu muuqataa oo gaaladu maray nebigeenna caayaan sala allahu calayhi wasalam maray kitaabkeenna dhulka ku jiidaan oo nijaaseeyaan markay dadka maray dadka ahlul iimaanka ah ay ku jeesjeesaan oo ay astaanta iyo shacaa'irta islaamka ay liidaan oo xaqiraan si walba way ugu dheeleeleen diinteenna horena caado iyo dhaqan bay ugu ahay oo maanta wax u cusub dheeldheelka diintu gaalada ma aha ilaahay markaa wuxuu leeyahay si aynu uga didnoynu uga fogaano gaalada dhaqan xumadooda kuwaa diintiinnii dheeldheelka iyo dhalanteedka ka dhigtay iyo ciyaar ciyaarta ha soo dhowaysanina oo sokeeya ha ka dhiganina markaasaa ilaahay wuxuu ina amray wattaqu llah waayo alla kacabsigu waa ka kuu sababaya inaad ka fogaato gaalka haddaad ilaahay ka cabsanayso gaal soo dhowaysan mayso waxaa kaloo rabbi uu yidhi subxaanah يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين كوا مؤمنين تاهو قال ذا يهودي كريستان هسود ويسنين وهشعلانين وسكيها كدغنين إلهي سبحانه وتعالى وحود وايو دي بعضهم أولياء بعض iyagaa isxidhiidhinaya iyagaa isjecel iyagaa barhkooda barhka kale uu xigtay iyo sokeeye u yahay oo gaalku iyo gaalka wuu soo dhawaysanaya mu'minkuun baan mu'minka soo dhawaysanaya ilaahay markaa waxa uu yidhi ina allaha laa yahdi alqawma alظaalimiin haadihi alaayaat aynu tilmaanay iyo in badan oo la mid oo nusuusta waxyiga ka mida alkitaab wasunna waxay tilmaamayaan sida ay waajibka ugu tahay ruuxa mu'minka ah gaal inuu beri ka noqdo gaal wuxuu leeyahay baraa'e mudlaqa oo dadka muslimiinta cusaadooda iyo fusaaqdooda ayaaba laga yaabaa baraa'ad dee nisbiya inay yeeshaan oo yacni si juz-i oo qayb ahaana maaha si kulli oo dhammaystirane in xumaantooda iyo fisqigooda looga beri noqdo wanaagga kalena dee ay leeyihiin lagu xidhiidhiyo laakiin baraa'ada mudlaqa ah gaal baa iska leh waayo isaga sinaba lagu xidhiidhin maayo meelna khayr iyo wanaag ugamuu soo dhixin oo kamuu soo gelin marka baraa'ada noocaasa haddaynu ka qaadanno dee suurtagal ma aha inaynu saxarada iyo saxaraha iyo bannaanada lamadegaanada in loogu baaba'o gaali gaadhsii dhici mayso haddii caqiidadaasi ay saxanto waxaa ka mid ah haddaba min madaahiri alwalaa'i waalbaraa' ilayn wax walba muuqaal buu leeyahy haddii ay waajib tahay gaal in layska fogeeyo oo la naco oon la xidhiidhin waxaa ka mid ah muuqaalada iyo madaahirta xidhiidhinta gaalada la soo dhawaysanaya la jeclaanaya madaahirteeda waxaa ka mid ah alsafaru ilaa bilaadihim watajanusu bijinsiyatihim in waddamadooda loo socoteeyo loo safro oo lagu nagaado dal iyo deegaan laga dhigto jinsiyadahoodana la qaato waa min madaahiri alwalaa'i waalbaraa waayo waxaa ka dhacaysa in mu'miniintiiyo gaaladii isku milmaan oo la kala sooci waayo ilaan way kala socnaayeen awali oo aada walaa u hayso dalkii gaalka ahaa iyo xukuumaddiisa iyo gaaladiiba bal jinsiyadooda qaadanba maysid sida dadka yaqaana ay tilmaameen ilaa aada u muujiso walaaga iyo maxabbada aada u hayso qaarkood ilaa ay ku dhaariyaan waxaad ku dhaar waxay kugu dhaarinayaanna dee la garan maayo dee koodayna kugu dhaarinayaan iyo odhanayaan kaagii soo qaado laakiin yacni waxyaabaha dee la tilmaamo qofka xataa layska siin maayo jinsiyaddii ilaa xataa walaaga uu ku sii akido dhaar oo u dhaarto marka madaahirta noocaasi in waddankoodii waddan laga dhigto jinsiyadoodii la qaato lagu faano waa nooc walaa iyo xidhiidh iyagii la siinayo waayo hadday taasi bannaan tahay laynama amreen yacni xataa gaalka muslimaa inuu ka soo hijroodo dee lama amreenoo laguma waajibiyeen ilaa xataa gaalka degaankiisi iyo dalkiisii uu yahay waxaa lagu waajibiyey markuu islaamo inuu isaga soo hijroodo mushrikiinta oo waddanka muslimiinta uu yimaado innakana maanta kuwii muslimiinta ahaa ayaa amerikan baan ahay iyo british baan ahay derajo sare ayuu u arkayaaba basaboorkan gaalka inuu qaato wuxuu isu haystaaba adiga inuu kaa sarreeyo laakiin xaqiiqadu waxay tahay adigaa halkaa joogaa ka sarreeya iimaankaaga iyo diintaada oo kaga sarraysa iyaguse warqadaa yaray soo qaateen ayaa derajo sare ay moodeen markaasuu qofkii ku faanaya yacni xataa walaagii wuxuu gaadhay heer uu qofkii ku faanuu isu arka inuu dadka kale ee jinsiyaadkan kale haysta inuu isagu ka sarreeyo kaa jinsiyadda gaalada haysta saalex alfawsaan wuxuu ku yidhi fi lkhutab almimbariya mujalladka labaad safxada laba boqol soddon iyo saddex ومن مظاهر موالاة الكفار الإقامة في بلادهم والتجنس بجنسيتهم وترك الهجرة من بلادهم إلى بلاد المسلمين مع القدرة عليها وحول مقالة تصنع إن قال كي لسود ويسن يولا حريرين أيوه وحكم ذا إن ودن كودي إنت الله سعطي يولا يسكدقوا لقون نقاده oo jinsiyadoodii la qaato oo wadankoodii laga soo hijroono bilaadkii muslimiinta loo soo hijroono iyadoo la karaayo faqad xarama allahu aliqaamata fi bilaadi alkufaari maca alqudrati cala alhijrati minha ila bilaadi almuslimiin watawacada calayha biashaddi alwaciid waxa uu sheekhu yidhi ilaahay waa xarimay waddan gaale in degaan laga dhigto taa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xarimay iyadoo la karayo in laga soo hijroodo waxaana ilaahay goodi iyo waciid adag u soo jeediyey cidda iyadoo ka soo hijroon karaysa waddankii gaalada degta ee aan ka soo cararin qaala tacaala rabbi waxa uu yidhi ina aladiina tawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kuna mustadcafiina fi lard qaala alam takun ardu llahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha faulaa'ika ma'waahum jahannamu wasaa'at masiira ilaahay wuxuu yidhi subxaanah kuwa ay malaa'igtu oofsanaysee nafta ay ka qaadayso iyagoo naftoodii dulmiyey waa kuwii waddamada gaalada iska dhex joogee gaalada tirada iyo sawaadka u fara badinayey iyagoo awooda inay ka soo hijroodaan dabeed halkaa ay naftu kaga dhacaysay waddan gaale isagoo jooga waxa uu rabbi yidhi markaa kuwa ay malaa'igtu oofsanaysee nafta ay ka qabanayso naftooda iyagoo dulmiyey waxay ku odhanayaan maxaa ku sugnaydeen ee halkan idin dhigay qaaluu kunaa mustadcafiina fi lard markaasay odhanayaan waxaanu ahayn kuwo lagu daciifsaday dhulka oo lagaga awoodiyey itaalhoonyi waxaa lagu odhanayaa alam takun ardullaahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha oo arlada ilaahay mid ballaadhan ood u hijroon kartaan miyaanay ahayn arlada ilaahay mid waasac oo ballaadhan oo loo hijroodo miyaanay ahayn ilaahay waxau ihi faulaa'ika maawaahum jahannamu wasaa'at masiira kuwa noocaas hoygoodu waa jahanama meel loo noqdana waxa ugu xumaansho badan jahanamo walciyaadu billaah ilaahay markuu tilmaamay goodiga iyo waciidkaa adag ee loo soo jeediyo qof kasta oo waddan gaale degaan ka dhigta kana soo hijroon waaye isagoo karaya waayo haddaanu karayn oo daruura halkaa ay ku xayirto oo aanu awood lahayn dee waa laga soo reebo aayadda lafteeday ku jirtaa laakiin isagoo kari kara inuu ka hijroodo ruuxa ka hijroon waaya waciidkaa iyo goodigaasa ilaahay subxaanahu wa tacala uu soo jeediy waxaa laga soo reebay waciidka ila almustadcafiina min alrijaali walnisaai walwildaan laa yastatiicuuna xiilatan walaa yahtaduuna sabiila waxaa la yidhi kuwii ducafada ahaa ee taagta daraa mooyaane oo raggii waayeelka ahaa ee gaboobay iyo maatadii carruurtii iyo dumarkii mooyaane kuwaasoo aan xeelad iyo waddo iyo meel ay maraan midna aan garanay waxaa laga soo reebay dadka waayeelka ah iyo dumarka iyo carruurta meel ay maraan iyo dariiq ay ku hijroodaan midna aan garanayn kuwaasaa laga soo reebay sababta looga soo reebayna kuwaasi dee ma karayaan hijradii oo awoodiya itaal uma laha fa ulaa'ika casa allaahu an yacfuwa canhum wa kaana allaahu cafuwan hafuuraa waxaa allahu yidhi kuwaas ilaahay uu xaqiiqo ku yahay inuu iska saamixiyo uu cafiyo oo uu dulqaato waxa uu sheekhu yidhi hadalkiisa isagoo sii wada wa min madaahiri muwaalaatihim asafaru ila bilaadihim ligaradi nushati wa mutcati nafs liana asafara ila bilaadi lkufaari muxaramu ila cinda adaruura waxaa sheekh fawsaan uu yidhi waxaa ka mida madaahirta muwaalaadkooda tusinaysa in waddankoodii loo safro iyadoo ujeeddadu iska tamashlayn iyo raaxo iyo wakhtiga ku soo dhammaysa ay tahay waayo safarka bilaadka gaalada loo socoteeyaa waxaa sheekhu yidhi waa muxaramun ilaa cinda adaruura waa xaaraan inay daruuro iyo dani keento mooyaane kaasafari liajli alcilaaj aw liajli atijaara aw liajli tacallumi atakhasusaat allatii yaxtaaju almuslimuuna ilayha waxa uu yihi daruuro iyo dani waxay keento mooyaane sida qofkii caafimaad ahaan inuu ugu baahdo waddan gaale in la geeyo oo caafimaad darra ay geyso si loogu soo daweeyo ama ganacsi iyo tijaara uu u aado ama takhasus cilmiga oo muslimiinta agtooda aan oolin yacni si uu agtooda uga soo barto dabeed uuga soo laabto waxa uu sheekhu yidhi wakadalika yajuusu asafaru ila bilaadi alkufaari ida kaana liajli dacwati ila allah wa nashri lislaam waxaa kaloo yani safarka bilaad lkufaar uu ku bannaan yahay haddii qofku uu ugu socotaynayo maaha inuu degaan iyo dal ka dhigto laakiin inuu ilaahay dacwadiisa iyo islaamka saxiixa ah uu soo gaadhsiiyo dabeedna uu ka soo noqdo waxay markaa culimmadu tilmaameen xataa masaa'ilkaa laga soo reebay ee ama caafimaad ahaan ama tijaaro ama dacwo in loo aado waxaa lagu xidhay shuruud oo shuruuddaa waxaa ka mid a an yakuuna cinda alinsaani cilmun yadfacu bihi shubuhaat qofka tegaya in agtiisa uu yahay cilmi shubuhaadka gaalada uu iskaga difaaci karo ilaa waxaa suurtowda diintiisiiba in laga shakisiiyo uu ridoobe wa an yakuuna cindahu diinun yamnacuhu min ashahawaat iyo agtiisa inay tahay diin ka mancinaysa shahawaad waayo gaaladu waa kal ancaami saa'iba sidii xoolo foofayoo bannaanka asaa dhaqan xumada iyo fawaaxishta iyo wax walba lagu samaynaya marka dee diin ka mancisaa shahawaadka haddaanay jirin dhaqan xumadoodaasu la dhex gelaya wa an yakuuna muxtaajan lidalik iyo in arrintaa baahi iyo dan iyo daruura ay keentay halkaa waxaanu ka garanaynaa asal ahaan waddan gaalo in la tagaa asaalatan waa muxaram laakiin waxaa laga soo reebaa markay xaajo iyo daruura keensato xaajadaa iyo daruuradaa lafteedana shuruud baa lagu xidhay laakiin waan soo shaqaysanayaa baasaboor baan ka soo qaadanayaa adduunyaan ka soo kororsanaya yacni waxyaabaha laga soo reebay ma aha waxyaabaha tusinayana waxaa ka mid ah adiladan soo socota waddan gaalo marka horeba in la degaa inay mamnuuc tahay fa fii sunani abi daawuud min xadiidi jariir bni cabdillaahi albajali ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal ana barii'un min kulli muslimin yuqiimu bayna adhuri lmushrikiin laa tataraa'a naaraahumaa xadiidkaa sheekhu lalbaanina waxa uu ku soo saaray fii silsilati axaadiidi saxiixa waxa uu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam waxaan beri ka ahay muslim kasta oo dega mushrikiinta dhexdooda degaan iyo iqaamo ka yeesha beri baan ka ahay baa nebigu yihi sala allahu calayh wasalam waxa uu rasuulku raaciyey laa tataraa'a naaraahumaa gaal iyo muslim dabkooduba iskuma baxo dabka gaal shita iyo ka muslim shitaa laba is arkoo isku muuqdaba ma aha waxay culimmadu taas u fasireen waa kinaaya can atabaacudi fi ma baynahum waxaa lagaga kinaayoonayaa gaal iyo muslimiinta ay isku jiraan inay kala fog yihiin dabkoodu iskuma baxo isma arkaan marka yacni haddaynu xaqiiqa ahaan u eegno diintu halka ay gaalka dhigtay maanta waxa socdaa ma dhaceen laakiin ayaan darradu waxay nagaga timid halkii gaal u yaallay iyo wuxuu ahaaye ilaahay ku sheegay iyo sidaynu inaku ka dhignay ayaa kala dheer oo kala fog oon isku isku dhoweyn waxaa kaloo rasuulku yihi sal اllahu alayhi wasalam kama fii sunani الnasa'i wabni maaja min xadiidi bahdi bni xakiimi can abihi can jadih wasaxahu lalbani laa yaqbal اllahu min mushrikin bacdama aslama camala aw yufaariq almushrikiina ila lmuslimiin ilaahay mushrik soo islaamay camal kama aqbalo yacni inta islaamnimadiisaa kadib camal ka aqbali maayo ilaa mushrikiinta uu ka soo faaruqo xagga muslimiinta uu usoo hijroodo waa waciid iyo goodi aad iyo aad u adag waxaa kaloo nebigu yihi sala allahu alayhi wasalam kama fii saxiixi sunani abi daawuud min xadiidi samura ibni jundub man jaamaca almushrika wasakana macahu fainahu miluh ninka gaalka iyo mushrigaa la jidh noqda ee la degaan noqda ee la dal noqda isaguu la mid yihi waa arrin aad iyo aada u culus oo cuquubadii iyo cadaabkii ku soo degaya adigana uu ku caam yeelayo dee markaad la jidh noqoto eed la dal iyo la degaan noqoto axaadiistaas waxaa ku sugan goodi aad iyo aada u adag oo ku socda cid kasta oo gaal soo dhowaysatay oo weliba dalkeedii intay isaga haajirtay dal gaal degaan ka dhigatay waxaa kaloo ka mida min madaahiri almuwaalaa muuqaalada kale ee muwaalaadka tusinaaya atashabahu bilkufaari fi daahiri aw ilbaain in gaalada la ysaga ekaysiiyo muuqaalka guud iyo baatinka hoose qarsoon labadaba nabigu sal allahu alayhi wasalam wuxuu yihi kama fi lmusnadi min xadiidi bni cumar man tashabaha biqowmin fahuwa minhu ninka qole isku ekaysiiya iyaguu ka mid yahay waxaa kaloo rasuulku yihi sal allahu alayhi wasalam kama fi lbukhaariyi min xadiidi bni cumar khaalifu lmushrikiin mushrikiinta khilaafa sheekhulislaam ibnu taymiya calayhi raxmat ullah waxa uu yidhi mas'aladaa isagoo tilmaamaya almushaabahatu waalmushaakalatu fi lumuuri adaahira tuujibu mushaabahatan wa mushaakalatan fi lumuuri albaatina waxa uu sheekhulislaam yidhi madharka iyo muuqaalka guud in la ysaga ekaado layska shabaho sidiisa loo labisto sidiisa loo feedho sidiisa loo socdo sidiisa loo hadlo madaahirta iyo muuqaalka inoo muuqda in layska shabaho laysaga ekaadaa waxay keensanaysaa in baatinka hoosena laysaga ekaado arrinta noocaasina waa xaqiiqo weeye oo daahirku ama muuqaalka inoo muuqda waa wasiilatun ila albaatil waa waddadii baatinkana ku gaadhsiinaysa oo daahirkii haddaad ka shabbahdo baatinkiina waad ka shabbahaysa waayo wasiiladii iyo waddadanaa ku gaadhsiinaysa waxa uu sheekhu yidhi wاlmushaarakatu fi lhadyi الظaahir tuujibu munaasabaةa watilaafa wain bacda almakaanu wالzamaan muuqaalkaa guud ee layska shabbahaya waxay keensanaysaa in laysku soo dhowaado oo laysku yani dadkii ay itilaaf laysku soo dulmo laysku soo dhowaado walow goobta iyo zamanku haba kala fogaado meelba yaan la wada deganaanin waktiba yaan la wada joogin laakiin daahirkii haddii layska shabaho waxay keenaysaa itilaaf iyo taqaarub wa hada amrun maxsuus arrinkaasina waa arrin la dareemi karo o la arki karo famuraafaqatuhum wa musaakanatuhum walow qaliila sababu liwuquuci maa mara waiktisaabi akhlaaqihim alatii hiya malcuuna waxa uu sheekhu yidhi in markaa gaalo lala saaxiibo oo lala dego lala dego oo degaankooda degaan laga yeesho walow haba yaraatee in rafiiq iyo mid meel lala degan yahay laga dhigto gaal waxay sabab u tahay inay ku dhexalsiiso dhibaatadaa lasoo sheegay akhlaaqdooda la nacdale malcuunkaana inay ku dhexalsiiso waayo shaki ma laha gaalka aad la degteed la gashay gurigeed la baxdeed la socotayseed la safartay inay wuxuuni kaaga soo duuli waayaan ha eegin waayo man jaala tajaana yacni akhlaaqiyaadkiisa iyo dhaqamadiisa wuxuunbaa kaaga soo duuli yacni dadka dibadaha tegay ama yacni qaarkood dibadaha ka soo noqonayaan ee dee dhaqan celin iyo waxyaabaha qaarkood loo keeno waad ka dareemi kartaan in fara badan dhaqamadii gaalada wax ka mida iyagoo wata hadda iyagoo muslimiina ayaa haddana sidii gaalka ugu dhaqmaya waayo dee wuu la soo noolaado degaan iyo dal buu la soo wadaagay waxaa kaloo ibnulqayim uu ku yidhi fii iqaatat lahfaan mujaladka koobaad safxada saddex boqol toddobaatan iyo sagaal nahaa can itashabuhi biahli lkitaabi wagayrihim min alkufaari fii mawaadica kasiira waxaa allah u diiday in ahlulkitaabka iyo gaalada kaleba laysku ekaysiiyo meelo fara badan baa alla ku diiday lianna almushaabahat adaahirata dariicatu ila almuwaafaqati albaatina waayo isku ekaanshaha xagga madharka iyo muuqaalka guuda inoo muuqdaa waxay waddo iyo sabab u tahay baatinka iyo qalbigana in layska waafaqo oo akhlaaqdiisii la qaato caqiidadiisii la qaato camalkiisii la qaato ayay sabab u tahay fainahu idaa ashbaha alhadyu alhadya ashbaha alqalbu alqalba waayo muuqaalku markuu muuqaalka shabaho dee qalbiguna qalbiga ayuu shabihi doonaa waa waddada yar ama wadiiqada yari waddada weyn bay kugu ridaa haddaad imika lahayd anoo iska mu'mina ayaan sidiisa u feedhanaya oon sidiisa u labisanaya oon sidiisa u seexanaya hadhow caqiidadiisi iyo camalkiisiina wuxuunba kaaga soo duxaya oo kaa soo gaadhaya waxaa sheekhu albani fi silsila uu ku yidhi mujaladka lixaad safxada saddex boqol konton iyo lix isagoo axaadiisa hijrada sharaxaya fi hada alxadiidi bacdu alaxkaam alati tatacalaqu bidacwati alkufaari ila alislaami min dalik ana lahum alamaanu ida qaamuu bima farada allahu calayhi markuu tilmaamay axaadiidaasi axkaam gaalada la xidhiidha inay ka hadlayso ayaa waxa uu sheegay oo innaka inaga khuseeya wa minha an yufaariquu almushrikiina wayuhaajiruu ila bilaadi lmuslimiin waxaa ka mida buu yidhi axkaamta axaadiidaasi ay xambaarsan tahay inay dadka muslimiintii mushrikiinta ka soo faaruqaan oy xagga waddamadii islaamka u soo haajiraan وفي hda أxاadiiث kaثيiرa ylتaqي kulha عalى xaضi man أslma عalى المفaaraقة arrintaana waxaa ku sugan bu yidhi axaadiiث fara badan oo kulligood ku kulmaya in muslimka lagu dhiirigeliyo inuu gaalada iyo dalkooda isaga hijroodo sheekhu marka axaadiiثtii aynu soo akriyanay in badan oo ka mid a ayaa uu soo tiriyey waxaa markaas hadaladiisa ka mid ahaa inakoo soo koobkoobaynaa وإن مما يؤسف له أشد الأسف أن الذين يسلمون في العصر الحاضر مع كثرتهم والحمد لله لا يتجاوبون مع هذا الحكم من المفارقة وهجرتهم إلى بلاد الإسلام إلا القليل منهم تحولي وحا وحاد لوغا مرغودا وشيخ الألباني عليه رحمة الله إن إن فربضان وضدك عصر كان سو إسلام يهي إيغو فربضان والحمد لله هضنا حكم كاس inaanay si fiican uga jawaabayn oo aanay aqbalay waa xukumka ah in gaalo laga faaruqo waddankoodana laga soo hijroodo bilaadulmuslimiin loo soo haajiro waxa uu yihi xukumkaa haddana ma qaadanayaan in yaroo ka midii mooyaane oo dad fara badan iyagoo soo islaamaya ayaa inta soo hijroonaysa ay yar tahay waxa uu sheekhu yidhi wa ana aczuu dalika ilaa amrayn isnayn arrintaana waxaan u aanaynayaa laba sababood ama laba arrimood kow takaalubuhum cala addunya wa tayasuri wasaa'ili alcayshi waalrafaahiyati fii bilaadihi sababta koobaad waa adduunyada ay dadka muslimiintii ku dadaalayaan iyo wasaa'ishii nolosha iyo raaxada oo waddankooda ugu sahlan yacni wasaa'isha nolosha iyo raaxada oo waddankooda u fudud bixukmi kawnihim yaciishuuna xayaatan maadiyatan mumtica laa ruuxa fiiha kama huwa macluum waayo wuxuu yidhi waa dad ku nool nolol maadi ah oo baxsi ah yacni qalfoofkoodan iyo jidhkoodan sare siday ugu raaxayn lahaayeen ayuunbay ku dadaalayaan laakiin ruuxdii iyo qalbigii raaxadii ruuxda iyo qalbigaa ka maqan waana xaqiiqada jirtaa waayo waxaad arkaysaa dee dadkaa gaalada ah nin waxa weeyi jidhka wax alle wuxuu ku raaxaysanaya agtiisa uu yaallo haddana dabaqa daarta ugu dheer iska soo tuurayo odhan noloshiiban afgaran waayo marka macnaha raaxatulbadan wuu haystaa laakiin waxaa ka maqan raaxatulqalbi waaruux raaxadii ruuxda iyo qalbiga ayaa ka maqan waayo qalbiga iyo ruuxdu waxay quutaan ama ku raaxaystaan maaha cunto iyo cabitaan alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub waa ilaahay dikrigiisa iyo daacadiis taasaa ka maqan marka wuxuu yidhi maadaama waddankooda dadku nolosha ay ku nool yihiin nolol maadi ah oon ruuxdii islaamka lahayn maadaama ay tahay dee wasaa'isha raaxada ee waddankooda ay ku haystaan ayaa laga yaabaa inaanay waddamadan kale ka helin waxa uhi markaa fayascubu calayhim caadatan an yantaqiluu ilaa baladin islaamiyin qad laa tatawafaru lahum fiihi wasaa'il alxayaati alkariima fii wijhati nadarihim waxa uhi markaas waxaa ku adkaanaysa inay waddan islaam u soo hijroodaan waddankaa islaamka ahoo wasaa'isha nolosha wanaagsan siday iyagu u arkayaan sheekhu wuxuu yihi fii wajhati nadarihim waa siday iyaga la tahay u arkayaan waayo xaqiiq ahaan nolosha wanaagsan waa tanaynu ku noolee iimaanka maaha nolosha dirhamka iyo doolaarka iyo waxogaaga shilimaadka ah nolol wanaaggu waa nolosha iimaanka iyo daacada ku dhisan taasaa dhab ah laakiin waxa weye iyagu siday u arkayaan nolol wanaagoodii ay ku haysteen waddankooda ayay isleeyihiin ka heli maysaan waddankan islaamka wuxuu yidhi walaakharu wahuwa alaham sababta labaad markaa sababtaa hore waa sabab adduunyo oo raaxo adduunyay ku dhegan yihin wuxuu yidhi sababta labaad iyadaaba kasii muhiimsane waa jahluhum bihada alxukmi wahum fii dalika macduuruun waa jaahilnimada xukunkan ay jaahilka ka yihiin ee aanay ogeynba mar hadday islaameen waddan gaale inay ka soo hijroodaan inay waajib ku tahay oo waddanka islaamka inay soo haleelaan in laga rabo xukumkaa garasho la-aanta aanay garanay waana loogu cudur daarayaa buu yidhi liannahum lam yasmacuu bihi min axadi min adducaati aladiina tudaacu kalimaat mutarjamata bibacdi alugaati alajnabiya waxa uu sheekhu yidhi markaa hadal dheer buu ahaaye waayo dee ducaadda dacwada ugu tagta ama hadalladooda loo turjumo ee loo gudbiyo ayaanay ka maqal marka maadaama aanay kaba maqal oo xataa kuwa u tagaa aanay u sheegin buu yidhi dee iyagu la yaab malo waa macduuriin sheekhu hadalka isagoo sii wata waxa uu yidhi bal inahum layasdaaduuna lusuuqan bibilaadihim xiinamaa yarawna kasiira min almuslimiina qad cakasuu alxukma bitarkihim libilaadihim ilaa bilaadi alkufaar bal iska daaf uu yidhi kuwaasi inay waddamada gaalada iyo mushrikiinta ka soo hijroodaan waa waxabay sii siyaadsanayaan inay ku sii dheganaadaan waddamadooda oonay dhinacna uga dhaqaaqin markay arkaan dadkii muslimiinta ahaa oo xukunkii hijrada cagsi ka dhigoo dhinaca kale ka rogay oo sidey u cagsiyeen dadkii muslimiinta ahaayo waddamadoodii ka soo hijroonayo waddamadii gaalada u hijroonaya ilaa waa mas'aladii oo la cagsiyo dhinaca kale laga rogay halkay gaaladu intay ka soo hijroodaan waddanka muslimiinta iman lahaayeen ayaa muslimiintii waddankoodii intay ka hijroodaan gaaladii ay u tegayaan marka wuxuu yidhi taa markay arkaanna waabay kusii dheganaanayaan oo dhinacna uga dhaqaaqi maayaan walaalayaal idan alhijratu min baladi shirki ilaa baladi lislaam baaqiyatun ilaa yowmi alqiyaama waddamada gaalada in laga soo hijroodo oo waddamada islaamka iyo iimaanka loo soo hijroodaa waa waajib baaqiya ilaa qiyaamaha oo aan dhacayn oo aan dhammaanayn waddamada islaamku dhibaato kastood ku qabto haddaad faqri ku qabto haddaad cayd iyo cuud la-aan ku qabto haddaad cudur ku qabto haddii xataa xukaamta xukumaa ay dulmi iyo darar kugu hayaan xukaamta muslimiintu dulmigay kugu hayaan adigoo islaamkaaga muujisanaya oo ku camal falaya oo cibaadadaa wakhtigaaga ku camiraya yacnii dulmiga ay kugu hayaan baa kuu dhaama inaad gaal magan noqoto ood hoos tagto oo intaad waddankii muslimiinta ka hijrooto aad waddan gaalo tagto waayo waxa ugu weyn waa adoo diintaadii haysta oo ku camal falaya oo waddankaagii jooga dee waxoogaa dulmi ama darar hadduu kugu dhaco taa inaad ku sabirto ayaa kuu dhaanto kaaga wanaagsan inaad waddan gaal baan u hijroonaya aad tidhahdoo laga yaabo raasamaalkaaga iyo diintaadaba inaad ku weydo walaalayaal min madaahir almuwaalaah madaahirta muwaalaadka waxaa ka mid ah tabjiilu lkufaari waxtiraamuhu gaalada yani sida sheekh alfawsaan yani kitaabkii aynu soo sheegnay alkhutab almimberiya uu ku tilmaamay wuxuu yihi madaahirta muwaalaadka waxaa ka mid ah gaalka in la weyneeyo la xurmeeyo kelimaad ixtiraam iyo weyne xambaarsan loo adeegsado waxaa kala duwan yani gaalka mucaamalo adduunya waa idin dhex mari kartaa adaa u shaqayn kara isagaa kuu shaqayn kara yani mucaamalaadka adduunyadu dee nebi maxamed iyo asxaabtiisaba yahuudda iyo gaalada mucaamalaad xagga adduunyadii waa dhex mari jireen waxbay kala daynsan jireen waxbay kala iibsan jireen marka gaalada mucaamalo waa ina dhex mari kartaa laakiin yani waxaa la diidayaa hadalka weynaynta iyo ixtiraamka ku dheehan gaalka in loo adeegsado oo kelmad ixtiraam iyo weyneyne ku dheehan tahay gaalka inaad ku tidhaahdo waa nooc muwaalaad ah mana banaana nabigu sal allahu alayhi wasalam wuxuu yihi kama fii saxiixi tarkiibi watarhiibi min xadiidi burayda laa taqulu lilmunaafiqi sayidan fainahu in yaku sayidan faqad ashabtum rabbakum caza wajal waxau yihi war munaafiqa sayid ha ku odhanina yani kelimatu sayid waa ka dadka ugu mudan siyaadadu waa mudnaan yani dadka sayidkoogu dee waa qofka ugu mudan ee madaxda u ah markaa nabigu sal allahu alayhi wasalam wuxuu yihi munaafiq iyo gaal sayid ha ku odhanina bal ka warrama mastertan iyo seertan gaalka lagu odhanayo good morning seerti bal ka warrama yacni nooc dee waxa weeyaan ingiriiska waa layga badiya sheekh axmed iyo baa joogeen laakiin seertaa iyo mastertaa ayaan waxaan u fahmuun kelimo ixtiraam xambaarsan marka gaalka dee salaantii iyo in waxa weeyaan lala mucaamaloodo iyo dhib ma leh laakiin ka badbadintan fadhiga looga kacayo seerta la hayo kolley arrinta noocaasi waa arrin nadar weyn leh waayo kol haddaad mu'min tahay yacni gaalka dee mucaamalaha idin dhex marto laakiin yaan lagaa dareemin weynayn iyo tacdiim inaad ku samaynaysood madaxa u weynaynayso waayo ilaah iyo rasuulkiisaba cadow mar hadduu u yahay ixtiraam ma leh sababta labaad ee ka mid a asbaabta tahriibka keentay waa nuqsaanu liimaani wa dacfu alcaqiidati asaxiixa xaqiiqa ahaan waana taan odhan karo waxyaabaha ugu badan waa iimaankeennii oo nuqsaamay iyo caqiidadeennii saxda ahayd oo daciiftay awalan yacnii dadka waddamada gaalada taga bedidoodu ama ha u tahriibaan ama si kale ha u tagaane hamigooda ugu weyni waa arsaaqad iyo muxuu ahaa dee adduunyo ka soo kororso iyagoon u aaba yeelayn talowma waxay kaa soo gelaysaa xalaal mise xaaraan ruuxa muuminkii wuxuu ictiqaadsan yahay in risiqiisa horta uurka hooyadii lagu qoray isagoon soo bixin ruuxa muuminka ah caqiidadiisa taasaa ka mid ah naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya saxiixeynkana waxaa ku sugan xadiidu ibni mascuud inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam uma yursalu lmalaku fayanfuku fiihi aruux wayu'maru biarbaci kalimaat bikatbi risqihi wa ajalihi wa camalihi wa shaqiyun am saciid yacni uurka hooyada markay boqol iyo labaatan habeen kuu dhammaadaan afartan aada nudfo ahayd iyo afartan mudqaa iyo afartan calaqa ah ayaa ilaahay malag kuu soo diraya dabeed malaggaa waxaa la amrayaa ruuxda iyo nafta inuu ku afuufo afar arrimoodna uu qoro afartaa uurka hooyadaa lagu qoray waxaa ka mid ah adduunka intaad joogto ajashaadu intaaad ku noolaanayso iyo intaa aad nooshay waxaad quudan lahayd ee arsaaqad ku ah marka haddaad diba tagto iyo haddaad guda joogto kana badin maysid kana yarayn maysid uurka hooyadaa intii lagugu qoray idan maadaama sidaa arsaaqadu ay maktuub u tahay dee waxa weeyaan qofka muuminkii xalaal inuu wax ku raadsado mooye xaaraan inuu ku doono ma aha saxiixuljaamica waxaa ku sugan xadiisu abi umaama nebigu inuu yihi sala allahu calayhi wasalam ina ruuxa alqudusi nafasa fii ruuci ana nafsan lan tamuuta xataa tastakmila ajalaha wa tastawciba risqaha waxa uu nabigu yidhi malakuljibriil waa ruuxulquduse waxa uu qalbigayga ku tufo macnaha uu ii waxyooday anna nafsan lan tamuut inaanay nafsina dhimanayn xataa tastakmila ajalahaa ilaa ajasheeda ay dhammaystirato wa tastawciba risqahaa arsaaqadeedana ay dhammaysato waxa uu nebigu yidhi markaa fattaquu llaha waajmiluu fi alab war ilaahay ka cabsada oo dalabka iyo sidaad waxu doonaysaan qurxiya oo wanaajiya macnaha wanaag wax ku dalba laakiin xumaana ku doonina waxa uu yihi walaa yaxmilanna axadakum istibdaa'u risqi an yatlubahu bimacsiyati illaah midkii yay ku xambaarin oy sabab u noqon arsaaqadda yacni raajinta uu raagsaday ee uu sidha alla ileh arsaaqadii way kaa raagsatay raagsashadaa uu raagsanaya uu leeyahay waxbaa kaa dib dhacay yaanay sabab ugu noqon inuu macsiyo ku doono waayo macsiyo kusoo qaban maayo waxa uu nabigu yidhi faina allaha tacaala laa yunaalu maa cindahu ila biaacatih waayo ilaahay agtiisa deeqda taalla daacadiisa mooye macsiyo lagagama helo axad ulxukamaa ayaa arsaaqada la weydiiyey hadal kooban buu ku jawaabay dee ahlulxikamku waa dad ilaahay xikmad dhexdooda u dhigay waxa uu yidhi in qusima falaa tacjal axad alxukamaa ayaa arsaaqada la weydiiyey waxa uu ku jawaabo uu yidhi in qusima falaa tacjal wa in lam yuqsam falaa tatcab balaadaba fiirso wuxuu yidhi in qusim falaa tacjal haddii arsaaqadan laguu qoray ha degdegsan way kuu imanaysaa waxba bediyo berri soonaha jeedhin iska sug wain lam yuqsam falaa tatcab haddaanu hore lagugu qorinna waxba ha daalin oo kabuyaana kaanama laa tatcab macnaha marna dee heli maysid waxaan rabbi kuu qorin soo qaadi maysid marka wuxuu yidhi hadday wax kuu qoran tahayna ha degdegsan way imanaysaaye haddaanay kuu qoranayna naftaada ha daalin waxaa kaloo axadu salafku yidhi calimtu ana risqii biyadi illaahi fastarax waxaan aqoonsadoon ogaaday risqayga ilaahay inuu hayo waan iska raaxaystay markaa macnaha qalbiyan iyo naf ahaan baan deganaashiyo raaxo u dareemay oo werwer iyo walbahaar iguma fura waayo allah ii hayo ilaahayna iqadin maayo wa fi samaai risqikum wamaa tuucaduun samada ayaa risqiinu iyo wixii laydin yaba oo hayba ku sugan yihi yacni arsaaqada biyo iyo baadba iyo asbaabteeduba dee samada ayaa ilaahay inooga soo dejinaya oo laga soo xukumaya yudabiru alamra min asamaa ina allaha huwa arazaaq bilquwati almatiin ilaahay waa ka wax arsaaqay razaaq la yidhaahdo awooddiisuna ay adag tahay wamaa min daabbatin ila cala allahi risquha wayaclamu mustaqaraha wamustawdacaha kullun fii kitaabin mubiin arlada wax dul socdaa ma jiro ilaa ilaahay dushiisa ayaa arsaaqadeeda iyo risqeedu ay ku qoranta ilaahay baa arsaaqaya wakaayin min daabbatin laa taxmilu risqaha allahu yarzuquha waiyaakum wahuwa samiicu lcaliim fara badanaa daabad yani wax arlada dul socda dad iyo dunyaba oo iyagu arsaaqadoodii aan sidan oon haysane ilaahay u arsaaqayo idinka iyo iyagaba ilaahayna waa ka maqal badan shay walba aragna badan ee wax walba arkaya wallaahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab ilaahayna cidda uu doono xisaab la-aan buu ku arsaaqa meelna adoon tegin waman yattaqi illaha yajcal lahu makraja wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib ruuxa allah ka cabsadana cidhiidhi kasta ilaahay meel uga buxuu u sameeyaa waxaanu ka arsaaqaa meel aanu ka filanay nabiguna sal allahu alayhi wasalam waxa uu yihi kama fi sunani min xadiisi cumar low tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulih larazaqakum kama yarzuqu tayr taqduu khimaasan wa taruuxu bitaana haddaad ilaahay u tala saaranaysaan tala saarashada xaqa ah rabbi haddaad taladiina iyo arrinkiina ugu dhiibanaysaan waxa uu idiin arsaaqi lahaa sida uu shimbiraha u arsaaqayo subaxii waxay cufkeeda ka kalahdaa shimbirtu iyadoo boga iyo beerku isku dhegan yihi waxaanay soo carowdaa iyadoo dharagsan oo calooshooda ay buuxdo waxaa ku sugan yani alictimaadu cala allahi maca alakdi bilasbaab ilaahayna in laysu dhiiboo la cuskado sababtii saxiixa ahayd ee xalaasha ahaydna lala yimaado oo shimbirtu dee horta ilaahay bay tala saaratay iyadoon meelna wax ku ogeyn ayay aroosii ka lahday waa tawakul cala allah cufkiina iskamay joogina dee way ka kalahdo wataa dhaqaaqdo waa alakdu bilasbaab marka yani xaglo laaban dee xoole kuma yimaadaan haddaad tidhaahdo ilaahay baan tala saarto waan fadhiyaya kaasi tawakul maahe waa tawaakul soco oo sacyi iyo sababta la kaalay laakiin ilaahay tala saaro sababta aad wax ku doonaysaana sabab sharci ah ha noqoto eeyaanay dee tahriib iyo waddan gaalo noqon walaalayaal idan laabudda min macrifati almaksabi waalmasraf waxaa laga maarmaana haddaba xoolaha iyo maalkaynu raadinayno inaynu isweydiinno halkuu kaa soo galay muxuuse ku baxay maanta waxa inala weyn ninkii tahriibee tegey ama waxa weeyaan si kaleba ku dhoofay guri buu soo dhistay gaadhuu soo iibsaday lacag buu soo diray masaariif buu soo diraa intaasun baynu isu camiraayonu isu sheegnaa laakiin miyaa la isweydiiya wararta ninku muxuu ka shaqeeyaa cid lama adarag laysma weydiinayo lacagtan socotee iska qulqulaysaa horta ma xaaraan bay ka soo baxday mise xalaal qaar baa laga yaaba inay khansiirka shiilayaan ama khamriga qaybinayaan qaar baa laga yaabaa inay dee acmaal muxaram ah ay lacagtaniba ka soo gelayso qaar baa laga yaabaa waxyaaba ribowiya inay maalkanba ku heleen yacni ma la isweydiiyo horta maalku halkuu ka soo galay waayo dadkeennu hebel baa ii maqan oo wax ii soo dira mooye talow waxani waa maxay la isweydiin maayo waana waxyaabaha keenaya in lagu sii tacalluqo oo dibad iyo gaalo un lagu sii yaaco laakiin haddii xalaal iyo xaaraan loo kala eegayo sidaan warka ku hayno dee maanaan tegine laakiin dadka xalaal miiradkee isdhowraa masaadirtooda ama maalkoodu waaba iska kooban yihin waxaa laga yaabaa dee sida uu tigidhka ku soo helaaba inay ku adkaato waayo inta yaree soo gashana afar kambani baa kala qaybsanayaa layidhi oo mid walba magac leh cashuuraha waxaanay dee ku sheegaan ayaa kala qaybsanaya intii yaraydba waayo qofka laftiisa dee shax baa loo degayo waxaa laysku qiyaasayaa inta soo gelaysa iyo inta uu isticmaali karo intii kale waa in magac loo wada sameeyo mid walba khaanad lagu rido calaa kulli xaal waxaan taa uga jeedaa yacni dadkeenna in badan waxaa ka maqan war xoolaha la soo diro ha la soo shaqeeye maxaa laga shaqeeyaa in la isweydiiyo taasaa ka maqan nabigu sal allahu alayhi wasalam wuxuu yihi kamaa fii saxiix iljaamici min xadiidi abi hurayra layaأtiyanna calى الnaasi zamanu la yubaali اlmarءu bima akhada almaal min xalaali aw xaraam aw min xaraam nebigu waxa uu yihi waxaa iman doonto dadka soo mari doona wakti aanu ruux u aaba yeelayn oo dan iyo muraad aan u kala hayn xoolaha wuxuu ku qaatay ma xalaal buu ku qaatay mise xaaraan oo caloosha buuxi mooyaane waxay tahay aanu dan iyo muraad kala hayn waxaa kaloo rasuulku yihi sal allahu alayhi wasalam xadiidkii aynu hore usoo tilmaanay waxaa ka mid ahaa ee sunanta min xadiidi abi barzata alaslami wa can maalihi min ayna iktasabahu wa fiima anfaqah ruuxa maalinta qiyaame halkuu istaago ka dhaqaaqi maayo ilaa la su'aalo xoolaha halkeed ka keento maxaad ka shaqaysatay maxaad se ku bixisay waa masrafkii wixii lagu bixinayey iyo maksabkii wixii uu ka soo kasbaday labadaaba ilaa la weydiiyo walaalayaal idan yacni waxa weeyaan sababtaa labaad waxay ahayd yacni in dadkii xaggii iimaaniyaadku uu ku daciifay caqiidadii ay ku daciiftay markaa dee arsaaqadii gaadh oo soo farabadi mooye maxay kaa soo gelaysaaba aanay aan la isweydiinin waxaa kaloo ka mid ah asbaabta tahriibka keenta suxbat alashraar waxa weeyaan dadka xunxun dhallinyarta xun la saaxiibidda lala saaxiibayo mid baa tahriibaya internetkii intuu soo galiu hebelkii u hargeyse kaga tegay ayuu odhanaya halkaasaan fadhiyaa intaasay soo gashay ka fekeri maayo boqolkii saxaraha libiya kusii dhintay laakiin midhkaa boqolkiiba midhkaa nabadgalee yidhi halbaa igu socota kaa gaadhuunbuu is odhanaya hadday isagoon isweydiinayn waxaan ku socdaana ma xalaal baan isagoo xaaraan markaa run ahaantii suxbatulashraar saaxiibada xunxun warkooda la dhegaysanayo ee laga gurayaa sabab weyn bay ku tahay da'yar fara badan inay dalkii ka didaan oo ay ka tagaan almaru calaa diini khaliil dee shimbirba shimbirkiisuu la duulaa ruuxuna waxa uu la diin iyo dhaqan yahay qofka uu la saaxiibee uu la socdo sidaa darteed ayaa shaacirkii wuxuu lahaa can ilmari laa tasal wasal can qariinihi fakullu qariinin bilmuqaarini yaqtadii ruuxaa weydiin siduu yahay muxuu yahay mise wuusan yihi laakiin waxaad su-aashaa yuu la socdaa waayo saaxiibku saaxiibkiisa unbuu la siira yahay oo la dhaqan u yahay walidaalika ayaa la yidhaha asaaxibu saaxib waa xikmad carabeed asaaxib saaxib ka dambe waa bisiin waa min asaxb oo macnaha waxa weeyaan qofka saaxiibkiihi waa saaxib ay yasxabu saaxiba saaxiibkii wuu soo jiidaya oo khayr hadduu dee ku jirayna khayrku u jiidaya shar hadduu ku jirayna sharku u jiidaya asaaxibu saaxib idaa kunta fii qowmin fasaaxib khiyaarahum walaa tasxab ilarda fatarda maca arada ayuu shaacirkii kale lahaa dad haddaad la joogto kooda wanaagsan raac laakiin ka xun ha raacin si aanad ula halaagsamin nabiguna sal allahu alayhi wasalam wuxuu yihi kama fi musnadi wasunan almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalib ruuxu waxa uu la diin iyo dhaqan yahay saaxiibkiisa ee qofku ha ka fiirsado ha ka fekero cidda uu la saaxiibayo waayo soomaali waxay tahaa baruur keliya ayaa baruuriya qurmisa yacni qof keliya oo xun ayaa dad fara badan aafaynaya oo fasahaadinaya haddaan ubadka iyo da'yarta laga ilaalin dadka xunxun ee dhaqanka liita waxaa kaloo nebigu yihi sala allahu alayhi wasalam kamaa fii sunani abi daawuud min xadiidi anas mathalu jaliisi saalixi waljaliisi suu ka xaamili lmiski wanaafik alkiir faxaamilu lmiski ima an yuxdiyak waima an tabtaaca minhu waima an tajida minhu riixan ayiba wanaafiqu lkiir ima an yuxriqa iyaabak waima an tajida minhu riixan khabiisa nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu masel iyo tusaale usoo qaatay saaxiibka xun ee lala fadhiisanayo iyo saaxiibka wanaagsan ee lala fadhiisanayo waxa uu ku maselay saaxiibka wanaagsan sidii nin waxa weeyaan miski cadarka nooca ugu udgoonka badan nin sita ayuu ku maselay saaxiibka wanaagsan oo ninkaa miskiga sitaa ama wuu kaa iibin ama wow uu ku siin ama udgoon iyo raayaxo wanaagsan baa kaa soo gaadhi saaxiibka xunna wuxuu ku maselay naafiqulkiir ka buufimada baalkan tumaalkan waxa weeyaan biraha tumaa buufimadaa uu dabka ku buufinayo uu ku shidayo naasiqulkiir kaasaa lagu masalay oo kaa buufimadaa dabka afuufaya dee waxa weeye ama maraduu kaa guday intay dhambeeli kaaga soo duusho ama ur xun oo qarhmuun ayaad ka urin oo kaa soo gaadhi macnuhu waxa uu yahay qofka wanaagsan ama wanaag buu kuu sheegi ama meel wanaagsan buu ku geyn khayruunbaa kaa soo gaadhi laakiin kan xun ama meel xun buu ku geyn ama kelmad xunuunbaa kaa soo gaadhi khulaasatu lqowl iyadoo guud ahaan aynu tilmaannay in waddamada gaalada yacni in degaan iyo dan laga dhigto iyo in loo socoteeyo oo loo safro sabab la-aan iyadoo daruuro iyo dan keensanaysa aanay jirin asalkeedu inuu muxaram yahay waxa iyaduna muxarama oo kaba sii daran oo muxaramun calaa muxarama tahriibta waxaanay ku tahay dee marka horeba asafaru ilaa bilaadi alkufaar culimmadu waxay ka hadleen asal ahaan inuu muxaram yahay ilaa lixaajatin aw daruura safarka ay culimmadu ay tilmaamayaan ay ka warramayaanna kan maanta socdo maahee dee waa safarka nidaamiga ee caadi loo tago marka isagoo safarka xukunkiisu marka horeba sidaa ahaa ayaa maanta wasiiladan loo maraya dhibaatada badanna ay sii adkaynaysaa xurmadiisa iyo xaaraannimadiisa waayo maanta tahriibtu waxyaabaha la yidhaahdo aldaruuriyaat alkhams ama alkuliyaat alkhams daruuriyaadka shanta ee usuusha ah ee diintu ay dar yeeshay ilaalisay ee xataa xuduudda iyo axkaamta adag loo jideeyo si loo ilaaliyo shantiiba tahriibtu way baabi'inaysa daruuriyaadka shanta ah yacni waxa weeyaane diinteennu ilaalisay annafs waalmaal waalcaql waalcird waddiin yacni naftii diintii maalkii cirdigii caqligii waxaa la yidhaha waa adaruuriyaat alkhamsa daruuriyaadka ama kuliyaadka shanta ah ee diintu ay aada iyo aadka u dar yeeshay weliba ilaalintooda xuduud adag loo jideeyey oo yacni jeedalka qofka khamriyaha la jeedlayo waxaa loo jideeyey ilaalinta caqliga dilka murtadka qofka diinta ka baxa loo dilaya loo leeyahay man badela diinahu faqtuluuh waxaa xadka adaygaale loo jideeyey lilxifaadi cala addiin si diinta loo ilaaliyo xaddu sariqada iyo gacangoynta waxaa loo jideeyey lilxifaadi cala almaal si maalkii loo ilaaliyo yacni qisaasta iyo qofkii qof dilay in loo dilo waxaa loo jideeyey lilxifaadi cala nafs si nafsii loo ilaaliyo waxa jeedalka iyo rajmiga in dhagax lagu dilo loo jideeyey lilxifaadi cala alcird in sharafta iyo acraabda dadka la ilaaliyo in lagu xadgudbin haddaba shantii daruuriyaadka ahaydba shantaba tahriibtii waxbay yeelaysaa naftii waxbay yeelaysaa oo imisaa dee saxaraha ku dhimanaya waa qof halaag u badheedhaya ama ha badbaado ama ha ku halaagsano markaa naftii miyaanay ta'siirin maalkii way ta'siirisay imise masaakiina ayaa hadday reermiyi ahaayeenna geeliyo loodii soo xaraashay hadday magaalo joogeenna guryihii iibiyey ma xoolaa ka haray naftii iyo xooliiba soo ismay raacay soo maalkii ma ta'siirinayso diintii imisaa intay xaggaa tegeen diintooda gedigeediiba ka ridoobo ka tegey soo tacsiir kuma laha oo wasiiladii loo marayena tan ma ah cirdiga iyo sharaf imisaa kufsi iyo dhaqan xumo iyo faaxisho xataa qaarkood la sheega addoonnimo in saxaraha iyo bannaanada waddamada qaarkood loogu haysto dumarkeenna qaarkood soo cirdigii xadgudub ku dhacay ma ah yacnii dhinac walba caqligii maandooriye iyo khamri waxa ugu daran imisaa ku bartay calaa kulli xaal shanta daruuriyaadka ah shanta midna kamay badbaadin waxa shantaaba saamaynta ku yeeshayna dee shariicadeennu may bannayne waa muxaram oo saynu hore u tilmaannay dee iyadoo safarka caadiga aba xukunkiisa laga warramay ayaa kanna uu ka sii liitaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waanfiquu fii sabiili illahi walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati waaxsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin ilaahay wuxuu yidhi ilaahay dartii wax u bixiya oo u nafaqeeyo sadaqa ula baxa walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftiinana halaag ha ku tuurina waaxsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin samafala oo wanaag sameeya ilahay waxa uu jecelya kuwa wanaagga sameeya aayaddani waxay ku soo degtay in saxaabada qaarkood ay dooneen inay u iishaan baylahdoodii adduunyo si ay u daryeelaan iyo ganacsigoodii iyo beerahoodii waa yidhaahdeen islaamkii waa tan ilaahay u gargaaray ee uu xoogaystay cududdiisa iyo awooddiisa ay badateen mar hadda baylahdeennii iyo beeraheennii aynu ku yaro noqonno oo jihaadka aynu yaro joojinno taasay si hoos ahaana ugu sheekaysteen isagoo nebigu ogeyn sala allahu calayhi wasalam taa inay jihaadkii iska yaro joojiyaan iyo jihaadka wixii lagu bixinayey arrintaa ka tegista ay ka tegayaan ayaa horta aayaadkani kusoo degay oo imaamu lbukhaari waxa uu ka wariyey can xudayfata ibnu lyamaan radia allahu canhu anahu qaala fii hadihi alaaya nazalat fi nafaqa waxay ku soo degtay tegista laga tegayo jihaadkii iyo in wax lagu bixiyo waxaa kaloo ku sugan fi saxiixi tarkiibi wa tarhiib min xadiisi abi cimraan radia allahu canhu qaala kuna bimadinati ruum waxa uu yidhi waxaanu ku sugnayn magaalada nimankaa ruum magaaladoodaanu ku sugnayn fa akrajuu ilaynaa safan cadiiman min aruum waxay noo soo saareen saf ballaadhan oo nimankii reer ruum ah fakharaja ilayhim min almuslimiina miluhum aw akar muslimiinta xaggoodiina waxa uga soo baxay safkay reer ruum soo saareen mid lamida amase kaba badan wa calaa ahli misra cuqbat ibni caamr radia allahu canhu wa cala ljamacati fudaala ibnu cubayd radia allahu canhu faxamala rajulu min almuslimiina calaa safi ruumi xataa dakhala baynahum nin muslimiintii u soo baxday nimankaa reer ruum ka mid ah ayaa xagga nimankii reer ruum isku qaaday ilaa uu bartanka u galay fasaaxa annaasu wa qaaluu subxaana allah yulqii biyadihi ila taaluka muslimiintii baa ku qayliyey oo yidhi subxaana allah naftiisuu halaagayaa faqaama abu ayuubin faqaala yaa ayuha annaas abu ayuub alansaari ayaa ka dhex kacay muslimiintii markaasuu yihi dadkiiow inakum latata'awaluuna hada ta'wiil wainamaa nazalat hadihi alaayatu fiina macshara alansaar wuxuu yihi dadkiiow aayaddan waxaad ku awilaysaan oo aad ku fasiraysaan waxaan tafsiirkeedii saxda ahayd ahayn ayaad ku sheegteen waxau yihi abu ayuub aayaddani annakay nagu soo degtay haddaanu ree ansaareed nahay waxa uu yihi lama acaza allahu lislaama wakasura naasiruuhu faqulna faqaala bacduna libacdin siran duna rasuuli illah ina amwaalana qad daacat waina allaha tacaala qad acaza alislaama wakasura naasiruuhu waxa uu yihi ilaahay markuu islaamkii ciseeyey ee islaamka dadkii u hiilinaya ay farabateen ayaa barhkaayo barhkii kale uu hoos ugu yidhi annakoo nebiga ka siraysanayna xoolaheenni iyo baylahdeenni waa dayacantay ilaahayna islaamkii waa ciseeyey oo ansaartiisii waa badatay falow aqamnaa fii amwaalina wa aslaxnaa maa daaca minha haddaba dee haddaan xoolaheennii intaan u tagno aynu wixii naga baylahay aynu dib u hagaajisanno bal ka warrama oynu jihaadka iska yaradayno faanzla allahu tacaala calaa nabiyihi maa yaruddu calayna maa qulnaah wuxuu yidhi abu ayuub ilaahay nebigiisii muxameda ile isagaana ogaa nebigu yaanuna ogaan laakiin wamaa kaana rabbuka nasiya waxaana ogaa caalimu alghaybi waashahaada ilaahay markaa nebigiisii wuxuu ku soo dejiyey wax uu ku radinayo oo uu kaga hor imanayo hadalkaanu nidhi oo rabbi waxau idhi waanfiquu fii sabiili illahi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka waxau idhi abu ayuub wa kaanat atahlukatu aliqaamatu cala alamwaali wa islaaxiha wa tarkina alghazwa waxa tahlukadaa la diida ay ahayd inaannu intaanu xoolahayagii iyo baylahdayadii u tagno onu hagaajisanno aanu duulaankii iyo jihaadkii iskaga tagno famaa zaala abu ayuub shaakisan fii sabiili illahi xataa dufina biardi ruum waxa u yidhi abu ayuub kamuu zuulin inuu jihaad u taagnaado ilaa ruum halkaa lagu aasay waxa wey arladaa ruum walxadiidu fi silsila aayadda markaa abu ayuub wuxuu tilmaamay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka tahlukada la sheegayaa inay tahay arrintaa ay ku fakereen ee ah intay jihaadka ka yaro tagaan inay baylahdoodii doontaan taasi inay halaag tahay laakiin ahlulcilmigu aayaddan waxay u deliishadeen oo kale calaa qatli nafs qofku naftiisa inuu dilo inay halaag tahayna waa u deliishadeen waxaana yidhaahdeen lianna alcibrata bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waayo cibradu waa lafdigan caamka ah waxa muctabarkee lagu camal falayaaye sababta ma aha oo macnaha sababtaa aayaddu haba ku soo degto laakiin lafdigu waa caamo wuxuu caam yeelayaa wax kastoo halaag lagu tilmaami karo arrinta noocaasana ibnu yani shawkani waxa uu ku tilmaamay fatxulqadiirkiisa oo waxa uu yidhi ay laa ta'khuduu fi ma yuhlikukum walisalafi fii macna alaayati aqwaal wاlxaqu ana alcibraةa bcumuumi lafdi la bkhusuusi الsabab fakul ma sadqa calayhi anahu tahlukatu fi اdiini aw اdunya fahuwa dakhilu fi hada wa bihi qaala ibnu jariir aabri waxa uu yihi shawkani walaa tulquu biaydiikum ila tahluka macnaha wax idin halaagaya ha dhex gelina weeye salafkuna hadallo badan bay ku fasireen laakiin xaqu wuxuu yahay in waxa muctabarkii uu yahay lafdiga caamka ah laakiin sababta khaaska aanay ahayn waxa uu yihi wax kastoo uu ku rumoobo inuu ku jiro halaag diineed ama halaag adduunyo aayadda waa soo hoosgelaya waana sida ibnu jariir aabri uu yidhi waana sida ibnu xajarna fatxulbaariga uu ku yidhi mujalladka sideedaad صفxada waxa weeye boqol iyo شhan iyo sideetan waxa uhi وأma qaصruha عalayhi ay qaصru الآaيaةi عalى mawduuci tarki النفقa fي sabiil الlah fafiihi nadr لأna الcibraةa bcumuumi الlafظi la bkhusuuصi الsabب khulaasadu markaa waxay tahay aayaddu haba ku soo degto yani jihaadka iyo infaaqa ka tegistiisa laakiin waxay caam yeelaysaa wax kasta oo halaag lagu tilmaami karo ama halaag diineed ha ku jira ama halaag adduunya ha ku jira oo dee jihaadkoo laga tago waa halaaku diin yacni waxa weeyaan naftaadoo dee tahluko ku tuurtaana waa halaaku nafs labadaba waa caam yeelaysa waxaa kaloo mas'aladaa tahriibka xarimaya oo taxriimkiisa inagaga filan limaa yu-addii ilayhi min almafaasid yacni isagoo lidaatii muxaram u ah ayaa mafaasida ka dhalatayna ay waxa weeyaan aada garanaysaa inuu waxaasi aanu marnaba xalaal noqonayn inta mafaasid ka dhalatay ee wax walba saamayn iyo raad ku yeelatay walaalayaal waxaad mooddaa maanta dad fara badan oo dhalinyarteenna ka mid ah marka la odhanayo waa la tahriibaya ama waddanka laga tegayo waxaa lagu celceliyaa waddankii waxa weeyaan shaqo malo waa shaqo doona shaqaa la doonanaya waddankii shaqaa laga waayay laakiin xaqiiqadu waxay tahay asbaabta halkan looga haajiraye waddan gaalo loo tegayaa shaqo la'aan ma aha waayo shaqadu haba yaraa laakiin waxaa jira wax fara badan oo dadka muslimiinta ay ka shaqayn karaan waxaa dadka tegey waxay noo sheegeen oo xaqaa'iq ah dad halkaa ka tegey oo maanta ka shaqaynaya waxyaabo hargeysa haddii lagu soo hadal qaado uu ka khashaafayo ama uu iskala wenyo u odhanayo ma waxaan oo kalean ka shaqeeya qaarkood waxaa la sheegaa yacni markay halkaa tagaan inay noqonayaan nadiifiyayaal shawaaricda waddooyinka gaalada u nadiifiya oo diraysgaana inta loo xiro ayaa wadooyinka ay nadiifinayaan dee mar haddaad nadiifiyo noqonayso shaarica hargeysa maad nadiifisid lacag waad heli lahayd qaar waxaa laga sheegay hiliblayaal noqday oo waxa weeyaan laga yaabo dee khansiirka iyo iyo doofaarka inay qalayaan dee mar haddaad hilibla noqonayso maad geel iyo arigan hargeysaba qashid ilaa halkanba waad ka helaysaa inaad lacagna ku hesho aad qashana marka macnaha waxaan tilmaamayaa xataa shaqooyinka halkaa maanta dad fara badan oo sharaf lahaa oo magac lahaa oo aad hebel hebel u taqaanay ayaa laguu sheegayaa shawaaricda inuu ama baangadiyo midi la taagan yahi oo uu soo yani bal inuu jaanis uuna soo maro ama waxa weeyaan shaariciiba uu nadiifinayo aw hebelkii aad taqaanay de mar haddaad shaaric un istaagaysa kan hargeysaba waxba kamaad weydeen miyaad istaagi marka xaqiiqadu waxay tahay dadkii hawo kalaa gashay oo ah waddan gaalo gaag oo waxa weeyaan jinsiyad soo qaado taasaa ina madax martay laakiin maanta waddankeenu waa waddan haddaynu bisanka u qabanno oo dadku ay si wanaagsan u fakeraan aanad shaqo ka waayin beer haddaad qodanaysa dee dhulkaagaba qodo intaad gaal u qodi lahayd dhul haddaad nadiifinaysa kaagaba nadiifi yacni waxaa laga yaabaa inaku dee waxaynu qalanaynaa waa hilibka xalaasha ah waa nimcooleyda alancaam iyaguse dee wixii dhaqaaqaba way qalanayaan markaa xaaraan iyo xalaal adoon kala eegeen ayaad waxaa u qalaysaa ood u googoynaysaa ood u dhigdhigaysaa yacni ayaan darre ka weyni ma jirto shaqooyinka maanta waxa weeyaan dadka qaarkood xaqiiq ahaan camal u noqday waa wax aad ka wiswisaysa ama aad aada iyo aada naftaadu ay u dhibsanayso marka xaqiiqadu waxay tahay maanta rajabeel lama odhan karo waddankeenna hadal baa soo noqnoqda oo dadka ama siyaasiyiinta ama dad kaleba ha noqdaane warbaahinta dadkii waxay la tahriibayaan waa rajabeel horta ereygaa laftiisu waa khata sharca waayo qofka mu'minkii rajabeel horta ma noqda idinkaan idin weydiiyey ruux mu'min oo ilaahay rumaysani rajabeel miyuu xaala xaalatul-ya'si ma gaadhaa horta mu'minku abadan walaa tay'asu min rawxi illaah inahu laa ya'su min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun qofka mu'minkii mar walba rajada uu ilaahay ka qabaa waa qawi waa mia bilmia rajada muuminkuna mar walba waxay ku salaysan tahay calaa qadri iimaani iimaankiisu inta uu yahay marka xaqiiqadu waxay tahay wax rajo beel la yidhaahdaa ma jire eh iimaankeennii iyo caqiidadeenii baa intay daciiftay ayaynu gaal wax moodnay markaasaa xaggaa loo cararaya in la yidhaha dadku way rajo beeleenna iyada lafteedaa khalad ahoo dee dad mu'miniina haddaynu nahay maba rajo beeli karro mar walba ilaahay baynu rajo ka qabnaa qofka muuminkii hadduu dharga iyo hadduu qatan yahayba waxa weeyaan waa mutma'inu biliimaan alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub walaalayaal iyadoo majlisku u dheeraaday oo aan doonayay inaanay dee laba majlis inagu noqon anigoo yar dadejinaya waxaan ku soo ururinayaa oon ku soo khatimayaa maa huwa alcilaaj haddii asbaabtii keensanaysay tahriibka muxaramka ah wax ka mid a aynu tilmaannay maxaa dawo ah kow alrujuucu ila diini cilman wa camala ilaahay diintiisa inaynu u noqonno cilmi ahaan iyo camal ahaan labadaba saxiixuljaamica waxaa ku sugan xadiis ibnu cumar inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar waradiitum bizarc wa taraktum aljihaada sallata allahu calaykum dullan laa yanzicuhu xataa tarjicuu ilaa diinikum waxauu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam iibkaa ciinada la yidhaahdo oo nooc ka mid a buyuucda muxaramkaa ah markaad wax ku kala iibsataan ee lo-da aad dabada qabsataan ee zarca iyo beeraha aad raalli ka noqotaan macnaha markaad muxaramaadkana gashaan adduunyadana aad ku dadaashaan ee raalli aad ka noqotaan wa taraktum aljihaad jihaadkana aad isaga tagtaan sallata allaahu calaykum dullan ilaahay wuxuu idinku sallidaa dulli laa yanzicuhu cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum aan ilaahay idinka siibayn ilaa diintiinna aad u noqotaan walaalayaal nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu cudurkii sheegay oo adduunyo lagu mashquulo iyo muxaramaad la gala ah waxa uu raaciyey cilaajkii oo ah alrujuucu ila diin maanta musiibada tahriibkayna haysataa waa nooc cudur ah cilaajkeeduna waa alrujuucu ila diin ilaahay diintiisa in loo noqdo ayaa dawo u ah cilmi ahaan in loogu noqdo oo waxa weeyaan dee kitaabkiiyo sunnadii la barto camal ahaan in loogu noqdo oo lagu camal falo waayo qaarkood waxaa laga yaaba isagoo diintii wax ka garanaya dee haddana inuu saxaraha maruu tahriibo yacni waa camal la'aan walow cilmigii ha lahaadabe waxaynu u baahannahay diinta inaynu ugu noqonno cilman wa camalan qodobka labaad ee dawadii waxa weeyaan alqanaacatu bimaa rasaqaka allah farisqu maqsuum inaad ku qanacda ilaahay wuxuu ku siiyey arsaaqdu waa qoraal uurka hooyadaabaa lagu qoray saxiixaynka waxaa ku sugan xadiisu abi hurayra nebigu inuu yidhi laysa alghinaa can kasrati alcarab inama alghinaa hina walaakina alghinaa hina nafs hodantinimadu xoolo badnaan ma aha hodantinimadu ma aha xoolo badnaan iyo maal fara badan ood gacanta ku haysato laakiin hodantinimada rasmigii waa khina nafs waa qanaacada iyo qaninimada qalbiga ruuxu wuxuu doonaa haysta haddaanu qanaaco lahayn waa faqiir waa cayd shilin yuu haysane hadduu qalbigiisu qanaaco leeyahay waa hani hodantinimada rasmigii waa taas waxaa kaloo nebigu yihi salى اllahu alayh wasalam kama fi saxiixi tarkiibi watarhiib min xadiisi abi hurayra warda bima qasama allahu laka takun agna annaas waxaad raalli ka noqotaa ilaahay wuxuu kuu qaybiyey risiq wuxuu alla kuu qadarey uu ku soo geliyey ku qanaco raalli ku noqo takun agna annaas waxaad noqon dadka kaugu qanisane shaacirkiina waxa uu yidhi idaa maa kunta daa qalbin qanuucin faanta wamaaliku dunyaa sawaaءun haddaad qalbi qanaaco leh aad ku sifaysantao qalbigaagu qanaaco uu leeyahay adiga iyo adduunyo oo dhan ninka hantiyey isku mid baatiina waxba idinma dhexeeya waxaa kaloo shaacirkii kale u lahaa hiya alqanaacatu laa tabqii biha badalan fiiha anaciimu wa fiiha raaxatu lbadani undur liman malaka adunya biajmaciha hal raaxa minha bigayri alqudni waalkafani waxa uu yidhi qanaacada waxba ha ku doorsan waayo iyadaa nicmada iyo raaxada jidhkuba ku jira qanaacatu lqalb iyadaa lagu raaxaystaa waxba ha ku doorsanin waxaad eegtaa adduunyo oo dhan kuwii hantiyey ee maal adduunyo waxa weeyaan uu isugu soo ururay hal raaxa minhaa bikayri alqudni waalkafani miyay adduunyo kala tegeen waxaan laba goo cadcad iyo maryaha kafanka ahayn miyay kala tegeen ninna miyaa waxoogaa madaxa loo dhigay waxbaha ku dagmin markaas cilaasha saddexaad taqwiyat liimaani billah iimaanka aynu ilaahay rumaysannahay inaynu xoojinno oo aynu quweyno alaa bidikri illaahi taطma'inu alquluub waxaa qalbiga iyo naftu ku xasishaa oy ku degtaa ilaahay dikrigiisa iyo aacadiisa waxaa kaloo rabbi yidhi subxaanah man camila saalixan min dakarin aw unsa wahuwa mu'min falanuxyiyanahu xayaatan طayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun allah waxau yidhi qofka camal wanaagsan sameeya rag iyo dumarba isagoo mu'min ah ee iimaan iyo camal saalixa laga helay falanuxyiyanahu xayaatan طayiba waxaanu kaa ku noolaysiin doonaa nolol wanaagsan walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun aakhirana waxaanu ku abaalinaynaa yacni waxa weeyaan camalkii wanaagsanaa ay samaynayeen abaalkiisii iyo ajarkiisii ayaanu siinaynaa aayaddu waxay tilmaamaysaa nolol wanaagu alxayaatu ayiba in lagu helo iimaanka iyo camalka saalixa ah waa xaqiiqo jirta waayo maanta waxaa dad isku halaagaya lama degaanka iyo saxaruhu nolol bay raadinayaan laakiin xaqiiqadu waxay tahay nolol wanaaggu ilaahay diintiisa iyo daacadiisu ku jiraa waxaa kaloo ka mida cilaajka aynu ku dawayn karno quwatu rajaa'i billaah inaynu ilaahay si xooga u rajayno oo rajadeennu ay boqol kiiba boqol noqoto de haddii kale waxa weeyaan iimaan la-aan bay noqonaysaa inaad tidhahdo waan rajo beelay waayo ruux mu'mini maba rajo beeli karo goortuu iimaan beeluun buu rajo beeli karaa ninaan iimaan lahayn ayaa bilaa rajaa laakiin ruux iimaanihi rajo ma beelo ee rajadiisu waa waa waxa weeyaan mar walba waa waa qof rajo qaba laakiin waxaynu u baahan nahay quwatu rajaa'i billaah rajadaa aynu ilaahay ka rajaynayna raxmaddiisa iyo risiqiisa inaynu xoojinno oo aynu quweyno taasina waxay ka dhalanaysaa inaynu ictiqaadinno marka horeba gaal waxbay nooma hayee ilaahay baa wax walba ay gacantiisa iyo kaydadkiisa ku jiraan iyo khasnadihiisa ilaahay wuxuu yidhi wa in min shayin ilaa cindanaa khazaa'inuh wamaa nunaziluhu ilaa biqadarin macluum shay ma jiro wax jiraa ma jira adduunka ilaa annakaa kaydkiisa iyo khasnadiisa gacanta annakaa ku haynaba allowdi kumana soo dejinno qorshe iyo qadar la yaqaano onu annaku qadaray oonu qorshaynin mooye wax kale kama soo dejinno idan wax kasta oo adduunyada yacni waxa weeyaan aada helaysaa waa wax ilaahay kuu qoray oo qadar isagu uu yaqaano inuu kuugu soo dejinayo kama badin kartid kamana yarayn kartid waxaa kaloo rabbi uu yidhi أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لqوم يؤmiنuun miyaanay ogeyn oonay yqiinsanayn ilaahay arsaaqada ninkuu doona inuu ballaadhiyo ninkuu doonana uu ku cidhiidhiyo arrintaana waxa ku sugan aayaad waaweyn oo lagu aqoonsado ilaahay weynidiisa iyo waxdaaniyadiisa waxaana wax ku qaata dadka mu'miniinta ah ee iimaanka leh kuwa kale waxba kuma qaataan haddii arsaaqadu ay cidhiidhi kugu tahay ilaahay gacmaha hoos dhigo ilaahay baa ballaadhiya ka arsaaqada ballaadhiya iyo ka cidhiidhiyaa labaduba waa rabbi subxaanahu wa tacaala laakiin waa caqiida xumo haddaad moodo markaad yurub iyo maraykan iyo reer galbeed u tagto inay adduunyo laguu furayo kuu ballaadhanayso waa caqiida xumo caqiidada saxdii waxay tahay ilaahay intuu kuu qoray unbaad qaadaysa marka asbaabta aad wax ku doonaysaana ha noqoto sabab saxa oo xalaaloon xaaraan ahayn waxaa kaloo rabbi uu yidhi iyadoo laga xikaayoonayo hadalkii nebi yacquub uu inamadiisii ku yidhi laat yaa baniy idhabuu fataxasatuu min yuusufa wa akhiih walaa tay'asuu min rawxi illaahi inahu laa ya'su min rawxi illaah ila alqawmu alkaafiruun shaahidku waxa weeyi dadka gaalada unbaa ilaahay raxmaddiisa ka quusta eh muuminiintu kama quustaan oo yacquub inamadiisii isagoo la dardaarmayuu ku yidhi inamadaydiiyo orda oo yuusuf iyo walaalkii baadi doonoo raadiya hana ka quusanina ilaahay raxmaddiisa waayo raxmadda ilaahay kama quustaan ilaa gaalada mooyaane idan ruux mu'minihi rajabeel kuma dhaco marnaba cabdiraxmaan naasir asicdi wuxuu yidhi aayaddaa tafsiirkeeda wadalla haada calaa annahu bixasabi iimaani alcabdi yakuunu rajaa'uhu liraxmat illaahi wa rawxi waxa uli aayaddu waxay daliil u tahay in hadba iimaanka addoonku inta uu leegyahay uun rajadiisuna ay leegtahay ilaahay raxmadiisa uu rajaynayo wadalla haada calaa annahu bixasabi iimaani alcabdi yakuunu rajaa'uhu liraxmati illaahi wa rawxi waa hadal aada u qiimo badan oo tusinaya hadba iimaankaadu inta uu leegyahay rajadaaduna inay leeg tahay walaalayaal waxaan kusoo gunaanadaya oo naftayda iyo nafihiinaba aan kula dardaarmaya waana nasiixa lilaahi wa fillaah addiinu nasiixa in aynu diinteenna cilmi u yeelanno kuna camal fallo caqiidadeennana wax badan oo ka mid a inaynu saxnoynu sugno oo dacfiga aynu iska ilaalinno waayo xaqiiqadu waxa ay tahay waxa ashyaadaas oo dhan asaaska iyo gundhiga u ihi waa dacfu aliimaan iyo dacfu alwalaa'i waalbaraa iyo dacfu alrajaa'i billaah ayuunbaa sababaya laakiin haddii yaqiinteenna iyo iimaankeennu uu quwoobo gaal waxba ka dhigan mayno ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkiisa isagaa ku filan alaysa allahu bikaafin cabdah waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni cabsidiisa ku dadaala iyo camalka saalixa ah waddankiinna iimaansada oo bisinka u qabta waayo ninka waddankiisa oo islaama jooga oo deggan oon dagaal iyo colaadi ka eryeyn oo cilmi iyo camalba uu ku haysto waxa weeyaan wax loo dhigaa ma jiro waxaana xaqiiqaa maanta hargeysa ninka si xalaal oo niyadtami oo ikhlaas iyo sidqi ku jiro u foofeey risiq xalaala u doontaa kama waayayo wax risiq xalaali ka soo galo ka waayi maayo waa xaqiiqo jirta marka yacni wasaawista shaydaanka intaynu ka baxno waayo shaydaanka ayaa dhagaha waswaasi noogu tuuraya shaqo iyo meel loo dhaqaaqa ma jirtee orodoo taariih wasaawistaa shaydaanka intaynu ka tagno waddankeenna aynu iimaansanno kii meel tegaya waddamada islaamka ee diintaada aad ku daryeelayso ee cilmigaaga iyo camalkaaga aad ku siyaadsanayso tag haddaad tegayso laakiin waddan gaalo oo inaad tagtaa aanay kuu bannayn diintaada ha ku seegin adoo adduunyo soo kororsa leh waxaana ugu qiimo daran oo ugu liidata an takuuna dunyaaka samanan lidiinik in adduunyadaadu ay u noqoto qiimo aad diintaada dhaafsanayso khasaare ka weyni ma jiro waayo dee ma waxa weeyaan adduunyadu waa inay noqoto wax liitoon qiimo lahayn laakiin raasamaalkaynu ilaashananaa diinteenna waa inuu noqdo bal ka waran haddaynu diinta xagga dambe dhiganonana iyadu yeelkeedu waxay doontaa noqotee bal horta adduunyo inay ururi oo tidhaahda diinta iyo aakhirina yeelkeed waa khasaare marka walaalayaal arrinta noocaasa aynu ka baraarugno dadkana aynu ka wacyigelinno waxa weeyaan if iyo aakhiraba waa lagu seegayaa waxaan dembi iyo xumaan ahayna laga dheefi maayo naxdinta waalidka khasaaraha maalka ka naftaada dhinac walba dhibaatada kaa soo gelaysa qiimee waayo diinteennu waa diin diin waxa weeyaan qofka ilaalinaysa oo maalkiisa ilaalinaysa nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxau ihi laa darara walaa dira laa darara walaa diraar adigu inaad isdhibtaana ma bannaana dadka kale inaad dhibtaana ma bannaana qofkaa tahriibayaana isagiina wuu isdhibay dadkiina wuu dhibay intaasaa xurmo iyo xaaraan ugu filan وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله أولا وآخرا أيها الإخوة انتهت بفضل الله وعونه هذه المحاضرة ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوانكم في شبكة مركز السنة